alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed waxaan yala baraarujinayaa mas'aladii ku saabsanayd ee rukuucda gaadhitaankeeda yacni mukhaalafada marka ay masalada khilaafsan yihiin inaan rukuucda lagu soo gaadhaynin ragcadda afraad culammada ka mida laga soo naqliyaa sida bukhaari iyo yacni ibnu khusayme iyo dabci iyo yacni markaa saaxibu tuxfatilxwadiina waa sida uu ku tegayo culammada marka mucaasiriintana sida mucallimi shiikha la yidhaahdo ayaa isaguna markaa qabay marka adigu calaa kulli xaal sawaabku laakiin waa sida kale oo jamaahiiru ahlicilmi waa siday qabaan masalada ijmaac kuma sugna siday culamada qaar sheegteen laakiin waxa weeye sawaabku waa siday jamaahiirtu ku tageen oo waa in rukuucda lagu soo gaadhayo ragcadda sidaas yada abaa markaa sawaaba masaladii inoogu dambaysaynu ku jirro ee waxay ahayd masalada ku saabsan saf yacni keligii istaaga in waxa weeye salaad marka aanu lahayn baa xadiisku inoo sheegayay laa salaata limunfaridin khalfa asafi masaladana waxaynu sheegnay culammadu laba qowl inay ka leeyihiin qowl odhanaya salaad kaamila ayaanu lahayn iyo qowl odhanaya maya salaaduba waynay ka ansaxaynin labadaas qowl ee mas'alada ku sugnaa sawaabkuna waxa uu yahay culammada odhanaysaa yacni salaaddu ka ansixi mayso qowlkaas ayaa sawaab ah oo haddii waxa weeye safka hore meeluu iska taago uu helayey oo uu dabeed markaa ka gaabiyo oo uu keligii markaa saf istaago waxay noqonaysaa markaa salaaddaasi inaynay ansaxaynin laa salaatana waxa weeye nafyigaa salaadda la nafiyey waxa uu ku dhacayaa daatada ayuu ku dhacayaa oo salaad sharciya la nafinayaa haddii kaloo la yidhaha macno majaasaa loo leexinaya majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa markaa loo leexinayaa oo sixada ah yacni markaa sidaas yada ah weeyaan marka salaad kaamila in la yidhaha waa taawiil weeyaan axaadiista ay deliishadeenna waynu ka jawaabno waxaan idhi waa masaa'il gaar ah oo marka la khasisayo xadiidka laga reebayo weeye ummu sulaym inay xagga dambe keligeed taagnayd iyo waxa weeye dee meelay safka hore iska taagtaan jirin oo rag iyo dumar ma wada saftaan sidaynu markaa shareecada lagu yaqaano laakiin waxaynu idhi haddii markaa saf dumar oo ka horreeya ay jiraan qofka dumara oo markaa meelay ka gasho ay helaysay oo dabeedna ay tafriid la timaado ay geli weydo laa salaata limunfaridin khalfa safi waa ku soo arooraysaa oo waa soo gudagelaysaa mas'aladaas inama nisaa'u shaqaa'iqu rijaal oo xukumka markaa axkaamta dumarku waxay kala mid yihiin ragga ayay kala mid yihiin allaahuma ilaa wixii daliil loo helo inay kaga duwan yihiin wax daliil loo helo mooyaane wixii kale waa kala mid yacnii ragga sida sawaabka ah marka haddaba mas'aladaasi markay sidaas tahay waxaa jira ruux baa markaa salaaddii wuxuu soo gelayaa iyada oo safkii hore buuxsan yahay oo xidhan yahay safka dambena cid isla taagtaa ma jirto muxuu samaynayaa ma waxa weeye wuxuu sugayaa inta qofka la soo gelayo oo wuxuu samaynayaa safka horeu qof ka soo qabsanayaa oo soo jiidanayaa ma wuu iska xidhanayaa oo keligii wuu saf iskaga tukanayaa hadduu safkii hore meeluu ka galo waayey masalada noocaasa waxaa ku sugan yacni markaa khilaaf ay culammadu isku khilaafeen laakiin markaa aqwaasha laga yidhi waxa ugu sawaabnimo badan oo ugu raajaxsan hadduu waxa weeye safka hore meeluu ka cidhiidhsada hadduu helayo inuu markaa cidhiidhsanayo hadduu taas markaa heli waayo meel alle meeluu ka cidhiidhsado inuu waxa weeye keligii iska tukanayo waayo haayada waxa ku saabsan inaanu markaa keligii saf aanu ku tukanin waa in la yidhaahdo waxa weeye waajib arrinkaasi weeye waajibaadkuna cajsiga iyo markaa la awoodi kari waayo waa ka dhacaan qofka oo laa waajiba maca alcajsi walaa muxarama maca adaruura bay qaacidadu tahay ilahayna waa kii uu yidhi faataquu allaha ma istatactum nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum marka waxa weeye waxa yacni inta aan ahayn oo awoodi karayaa ma jiro qofkuna maqduradiisa iyo awooddiisa kama mid aha in la yidhaahdo yacni ilaaba ilaa waa in markaa qof kale aad heshaa oo markaa safka isla kaa taaga oo waxaa dhici karta inaan qof dambeba soo gelin ilaa inta markaa salaada laga baxayo marka jamaacadii in la yidhahdo qofka ha ku seegto yacni ma suuroobi karto oo la yidhahdo jamaacadii ha ku dhaafto oo arrin markaa adigu aanad shaqo ku lahayn oo maqduro u lahayn aawadeed bay jamaacadu kugu dhaafaysaa in sidaas iyada a la yidhaahdaa mid markaa suurtoobi karta markaa ma aha marka waxa weeye maadaama ay sidaas yadaa tahay waa in la yidhahdaa keligii ayuu markaa istaagayaa wax markaa saaranna ma jiraan culamo badan baana sidaas ku tegay oo uu ka mid yahay markaysa waxaan markaa ibnu taymiye iyo ibnulqayim iyo naasir asicdi iyo albani iyo yacni ahlucilmi badan ayaa sidaas iyada ah markaa qaba oo yidhi markaa xaaladdaa uu cid kala waayo yacni waxa weeye jadbina ma samaynayo waxba ma soo jiidanayo ee lamana odhanayo salaaddii ma xidhan kartid ilaa marka aad ruux kale hesho sidaana lagu odhan maayo ee waxa weeye waajibka wixii saarraa isagu waa laymi oo waa dadaalay mar hadduu taas markaa uu dadaalay waxa weeye waxa uu samaynayaa yacni xaaladdaa uu waayey keligii buu markaa tukanayaa oo uu salaaddii sidaa ku xidhanaya jiidashada markaa la odhanayo qofaa soo jiitana xadiisku waa daciif oo inagii salay shalay soo markaa caddaynay inuu xadiisku markaa ku soo arooray alaa dakhalta macahum aw ijtararta rajulan inuu xadiis daciifa yahay laakiin hadday suurtoobi karto inuu meeluu ka xidhiidhsado oo ka dhex galo safka uu heli karo yacni markaa oo safku inuu xoogaa yaraba yacni markaa raggu ay isbalballaadhiyeen oo yaraba mannaan yahay oo la cidhiidhsan karo iyo hadday sidaas jirto waa cidhiidhsanayaa haddii aynay taasi suuroobaynin wuxuu noqonayaa keligii ayuu markaa tukanayaa keligii ayuu tukanayaa marka arrinka ku saabsan markaa jiidashada qof la soo jiidanayaana waxa weeye xadiis daciifa ku soo arooray oo bal ee dacfigiisu daran yahay xadiiska daciifkaana xukum lagama qaato xukum lagama qaato oo axkaamta markaysagaa shanta ah waxa markaa laga qaadanaya waxa weeye yacni axaadiis qawi ah waa inay noqotaa oo ama saxiixa ama xasan ah laakiin axaadiis daciifi yacni xuja kuma qunto lamana deliishanayo fadaa'il acmaal bay culammadu isku hayaan saa waaba wax axkaam ku saabsan axkaamta waxaa laysla ogol yahay inaan markaa loo deliishanaynin xadiis daciifa aanan loo deliishanaynin ayaa laysla ogol yahay oo markaa laysku waafaqsan yahay waata kale mafaasid fara badan baa ku sugan ruuxan markaa la soo jiidanayo waa mide marka waxa weeye ruuxa markaa safkaa hore u fadli badnaa marka waxa weeye ruuxiioo safkaa hore u fadli badan yahay baad ka soo saaraysaa safkii hore ayaad ka soo saaraysaa oo waxa weeye waxaad isaga maslaxadiisii ahayd ayaad u soo saaraysaa oo fadiilo ayaad ka nuqsaaminaysaa waa mid waa midda labaade waxa weeye waxaa ka dhalanaysa tashwiish baa ka dhalanaysa yacni ruuxii markaysagaa u mashquulo khushuucdii iyo waxyaalaha noocaasi yacni marka ay ka tagto ayaa markaa ka laazimaysa waa midda saddexaade safkii xaraka badan baa markaysaga waxaan markaa ka imanaysa oo meeshii bannaanaatay inay buuxiyaan oo safkii markaa in badani ay dhalaaqdo ayaa iyadana ka dhalanaysa waa midda kale yacni camal markaysaga iyo shaqo aan mashruuc ahayn salaada gudaheeda ayaad markaysa waxaan markaa salaaddii markaa lagu samaynaya mafaasid fara badan ayaa markaa ku jira waxaaba dhici karta markaysaga qofkuna inuu waxa weeye yacni uu ka cadhoodo yacni soo saaritaanka markaysaga la soo saaray oo taana markaysaga baqdaa iyo nacayb iyo wax la midii yacni marka uu ka dhasho ayaa markaa surowda marka sidaas aawadeed yacni arrinkaa ku saabsan jiidashada qofka la soo jiidanayo sidaas iyada ah ayaynay sax u ahayn oo aan markaa loo samaynayn xaaladda markaa yacni orodka la odhanayo salaaddii haddii uu waayo cid markaa safka la gasha keligii buu tukanayaa yacni waxa markaa looga qiyaasanayaa sida markaa umu sulaym iyo arrinkeedii oo umu sulaym safkii meelay iska taagta markay weyday oo rag iyo dumar aynay wada safanaynin keligeed bay istaagtay nebiguna waa u taqriiriyey sala allahu alayhi wasalam nebiguna waa u taqriiriyey sala allahu alayhi wasalam waata kale markaysaga arrinka ku saabsan jamaacada si caamaa laynoo amro waa cumuum yacni arrinka ku saabsan laa salaata limunfaridin khalfa safina isaguna waa cumuum labada cumuum cumuumka ku saabsan laa salaata limunfaridin khalfa safi takhsiisya ayaa galay oo cumuum markaysagaa la khasisay oo makhsuus oo la khasisay weeyaan cumuumkan kale ee ku saabsan in jamaacadii qofku uu tukado mar hadduu awoodi karayana cumuumkaasina wuxuu yahay cumuum takhsiis laysla ogol yahay aanu markaa waxa weeye gelin waxaana la yidhaahdaa yacni alcaamu almaxfuudu muqadamun cala alcaami almakhsuus caamka markaysaga la xafiday cumuumkiisa la ilaashay ee takhsiis laysla ogolyay aanu gelin waxaa laga hormarinaya oo laga qadimayaa caamka la khasisay ee takhsiis markaa uu galay waa markaa laga qadimayaa waayo caamka takhsiisku galay waxa uu noqonaya adcaf min alcaami almaxfuud caamka la ilaashay oo cumuumkiisa la dhowray oo aan waxba laga khasisin cumuumkaas waxa weeye waa ka daciifsan yahay daciifsanaanta uu ka daciifsan yahayna waa arrinka keensatay culamada qaarkood inay yidhaahdaan caamka haddii takhsiis galo oo wax laga reebo baaqiga cumuumkiisu xujo ma ku yahay mise kuma aha yacni waa arrinka yacni keensaday oo jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan inuu xujo ku yahay baaqiga waana qowlka sawaabka ah culamada qaarkoodna ay yidhahdeen maya wixii kale ee baaqiga ee soo hadhay xujo kuma aha wa huwa xujatun lada alaksari in mukhasisun lahu mucayanan yabin ba markaa saaxibu almaraaqi uu odhanaya oo waxa weeye yacni baaqiga waxa uu ku yahay cumuum ku yahay oo cumuumka xujo ku yahay ayaa culammada badankoodu marka ay qabaan haddii waxa weeye laga reebo wax marka mucayan ah haddii laga khasiso oo la garanayo yacni waxa weeye inuu baaqiga xujo ku yahay ayaa markaysaga culammada badankoodu ay markaa qabaan marka mas'aladana calaa kulli xaal yacni sidaas yada aweeye haddii qofku markaa heli waayo cid safka isla taagta safka horena meelu ka galo uu waayo keligii ayuu markaa saf noqonaya oo xidhanaya wax markaas dib u dhigayo qof sugayo albaabka ka soo galana yacni markaa taasina ma jirto xadiiska afar boqol iyo labayo labaatan oo can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal nebigu waxau idhi idaa samictum aliqaamata haddaa qiimista maqashaan famshuu ila asalaati salaadda u soo socda wacalaykum asakiinatu iyada oo markaa korkiinna ay tahay walxaal calaykum asakiinatu deganaansho korkiinna uu yahay iyo walwaqaaru xasillooni walaa tusricuu ha degdegina famaa adraktum waxaa soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafana fa atimuu taam yeeloo dhammaystira muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen walafdu lilbukhaari lafdiga marka aan ku qorayno bukhaari ayuu u sugnaaday xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa oo masaa-isha laga qaadanaya ka mida haddii markaa iqaamada la maqlo yacni salaada u soo kici timoo soo qabta taasna waxay ku tusinaysaa iqaamada in laga maqli jiray masaajidka meel ka baxsan oo codkeedu inuu jahri yahay oo sare markaa loo qiimo inay mashruuc tahay baa markaa xadiidkan laga qaadanayaa sida ahlucilmiga qaarkood ay ka daliishadeen sida moxamed ibnu saalix alcuthaymiin inkastoo bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen yacni marka caadadu waxay ku dareertay oo marka ay ahaayeen yacni waxa weeye saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ama wakhtigii nebiga yacni iqaamada cod dheer waa lagu qiimi jiray laakiin codkaa dheeri waa cod ka khafiifsan buu ahaa ama ka yacni hooseeya codka waxa weeye adaanka mid ka hooseeya ayuu ahaa jahri buu ahaa laakiin waa jahrun duuna aljahri jahri ama markaa yacni dheeraansho dheeraanshaha kale ee markaa adaanka la dheeraynayo ka hoosaysa ayuu ahaa ayaa sheikhulalbani marka uu yidhi sidaas aawadeed isagu waxa marka uu yacni jeclaystay in waxa weeye yacni aan laguma qiimin yacni mikrofoonka sidaas iyadaa buu jeclaystay laakiin maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxaan filayaa yacni inay siday ra'yiga u kala lahaayeen saa tahay calaa kulli xaal ra'yiga waa ku kala duwanaayeen oo labada sheikh midna waxa uu tilmaamayey labadaba markaa mikrofoonka in lagu qiimayo inay mashruuc tahay labada markaa sheekh midna wuxuu tilmaamayey in markaa waxa weeye iqaamada in lagu qiimo yacni mikrofoonka in marka aynay ahayn ee laakiin waxa weeye adaanka un lagu adimo mikrofoonka oo waxa weeye atraafta madiinada magaalada waxa laga maqli jiray dacal ilaa dacal waxay ahaydun markaisaga adaanka laakiin iqaamada marka waxa weeye walow haba la maqlay meelaha ku dhow baa laga maqli jiray laakiin waxa weeye araf ilaa araf magaalada lagama maqli jirin qiraa'ada marka waxa weeye lagu akrinayo mikrofoonka yacni taas iyadaa markaa culammada badankoodu waa diideen oo waxa weeye in la yidhaahdo yacni markaa takbiirtii iyo markaa waxa weeye mikrofoonka gudaha mooyaane mikrofoonka debadda ee masaajidadu istashwiishinayaan ee xaafadaha u dhowi aynay ka tukan karaynin ee waxa weeye codku sidaa u dheer yahay yacni culammada markaysaga markaa qaarkood taas waxay yidhaahdeen yacni adraar bay leedahay waxaa laga yaabaa markaa masaajidadii salaadda iyagoo wada galay inay istashwiishiyaan oo qiraa'ada markaysagaa kan iyo qiraa'ada markaa kaasi ismashquuliyaan oo markaa takbiirta la ysku khaldamo oo waxa weeye laba moodo masaajidkan markaa in laga markaa waxa weeye uu rukuucay imaamkii ku daba tukanayey mana ahee masaajid kale yacni takbiirtiisibaa u baxday oo uu ku rukuucay yacni waxa weeye tashwiishka noocaasa ayaa ka dhalanaya xaafadaha u dhowey kama tukan karaan marka sidaas aawadeed yacni markaa sida albani iyo ibnu cuthaymiin iyo markaysaa markaa culamo badani ay yidhaahdeen waa in markaa qiraa'ada iyo takbiirta mikrofoonka gudaha in lagu isticmaalo weeyaan bay yidhaahdeen ee mikrofoonka debadda yacni in lagu isticmaalo mafaasidda ka dhalanaysa daraaddeed iyo tashwiishka ka dhalanaysa daraaddeed iyo in marka waxa weeye aan laga maqli jirin yacni waxa weeye meelo fog yacni inaan laga maqli jirin daraaddeed umuuraha caynkaasa waxa weeye waa inaan mikrofoonka debadda lagu isticmaalin bay yidhaahdeen yacni takbiirta yacni salaadda tujinteeda laakiin marka waxa weye iqaamada iyo adaanka iyada waa sheegna waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa in salaadda aan loo soo degdegin oo aan markaa qofkii aanu markaa soo ordin ama aanu markaa soo degdegin soo degdegine si degan inuu usoo socdo si degan inuu usoo socdo nahyiga markaa la reebayo oo la yidhi markaa usoo degdegina walaa tusricu sidaas iyadaa la yidhina waxaa ka dhalanaysa qofka markaa xoogaa inuu markaa isagoo neef tuuraya inuu yimaado uu soo xiiqo taasna waxa weeye yacni markaa qiraa'adii inaanu si toosa u akriyinoo khushuucdii uu ka mashquulo oo markaysa waxaan markaa ayay ka dhalanaysa marka sidaas aawadeed ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uhi walaa tusricuu yacni markaa soo degdegina uu nebigu sala allahu alayhi wasalam oo u yidhi waana sidii markaa waxa weeye degdegaasii arrinku ku inkiray weeye ee uu diiday abibakra uu nebigu sala allahu alayh wasalam arrinku u diiday weeyaan wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu ina amray salaadda waxaynu ka soo gaadhno inaynu markaa la tukanno imaamka wixii markaa ina dhaafana inaynu dhammaystirno dib kala nimaadno dib inaynu kala nimaadno ayaa layna amray yacni riwaayaadka badankood waxay ku soo arooreen wamaa faatakum fa atimuu laakiin riwaaya gaaraba waxay ku soo aroortay wamaa faatakum faqduu wixii idinka tagay markaa qadeeya marka taasna culammadu waxa weeye mas'alo ayay halkaas labada riwaaya ay kala deliishadeen oo waxa weeye waxay isweydiiyeen masale ku saabsan ee ruuxa ma'muumka ahi salaada imaamka marka ay wax dhaafaan oo uu inta kale soo gaadho qadarkan uu soo gaadhay imaamka waxay u tahay salaadda inteedii dambe laakiin ruuxan ma'muumkee ku xidhay ma salaadda aakhirkeediibay isaga u tahay mise awalkeedii bay u tahay laba qowl baa markaa ku sugan oo a'immada madaahibtu ay ka leeyihiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen maya wuxuu soo gaadhay salaadda marka aakhirkeediibuu soo gaadhay oo intani waa salaadda inteedii dambey u tahay inteedii horena qalla ahaan buu kula imanayaa ee wuu qadaynayaa faqduu baa noogu daliila bay yidhahdeen wamaa faatakum faqduu ayaa noogu daliila bay yidhaahdeen culammada markaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya salaadda awalkiisiibay isaga u tahay ruuxan ma'muumkaah ee salaaddii qadar dhaafay isaga intanuu imaamka la tukaday waxay uga dhigan tahay salaadda inteedii hore ayay uga dhigan tahay marka intii dambana dib buu kala imanayaayo waa ka dabageynaya labadaas qowl ayaa ku sugan oo talow samarada iyo midhaha khilaafka markaa masalada la ysuu khilaafayo ka dhalanaya maxay tahay masaa'isha ka dhalanaysa waxaa ka mid a ruux baa waxa uu soo gaadhay salaad maqrib ayuu soo gaadhay ama salaad cishe laba ragcadood ayuu ka soo gaadhay hadday salaad cishe tahay yacni markaa laba ragcadood ama salaad maqrib labadaba hadday tahay wuxuu ka soo gaadhay un laba ragcadood ragcadda kale ee markaa maqribka uga hadha ee uu la imanayo ma jahriyuu ka dhigayaa oo qiraa'ada saruu u akhrinayaa mise wuxuu ka dhigayaa sirriyuu ka dhigayaa oo qiraa'ada hoos buu u akhrinayaa haddii la yidhaahdo salaadda awalkeedii wuu tukaday oo waxa weeye qadarka uu tukaday waa salaadda qaybteedii hore waxay noqonaysaa markaa inuu salaadda markaa yacni qadarka dambe uu tukanayo inuu sirri ka dhigo haddii la yidhaahdo maye waxa weeye isaga salaadda sida imaamkaba u ahayd salaadda inteedii dambe intanuu tukanayaa bay ma'muumkana u ahayd salaadda inteedii dambuu tukaday intii horena wuu qadaynayaayoo dibbuu kala imanayaa waa ka daba tegayaa way dhaaftaye haddii caynkaas la yidhaahdana waxaa ka dhalanaysa inuu jahri markaa waxa weeye qiraa'ada ka dhigayo ragcadda ama labada ragcadood ee cishaha markaa yacni ka dhiman inuu qiraa'ada sare u akhrinayo oo qadarkii hore ee salaadda ka dhigan tahay ayaa markaa ka dhalanaysa mas'aladaasaa ka mida masaa'isha ku dhismaysa waxaa kaloo ka mida mas'alo labaad waxa uu soo gaadhay salaaddii maqrib salaaddii maqrib waxa markaa uu ka soo gaadhay hal ragco ayuu ka soo gaadhay hal ragco ayuu ka soo gaadhay laba ragcadoodoo dambaa u hadhay haddii la yidhahdo labada ragcadood ee u hadhay waa labadii ragcadood ee horreeyey haddii la yidhahdo isku bixis buu ka dhigayaayo atixiyaad udhaxaysiin maayo haddii la yidhahdo maya waa markaa labadii ragcadood ee dambe haddii ay noqoto yacni ragcad markuu tukado waa inuu atixiyaadsadaa ragcadda kalena waa inuu markaa gaarnimo ugu kaca masaa'isha ku dhismayse samarada ah waxaa ka mida markaysagaa labadaa mas'alo ayaan kollay hadda intaan ka xasuusta ka mida masaa'isha ku dhismaysa calaa kulli xaal sawaabka markaa yacni khilaafka mas'alada laysku khilaafsan yahayna waxa weeye insha allahu tacaala in waxa weeye salaadda inuu qaybteedii hore isagu marka ay u ahayd intuu imaamka la tukaday qaybteedii hore inay u ahayd intuu imaamka la tukaday inta u harsanna inay tahay salaadda inteedii dambe inay tahay salaadda inteedii dambe inay tahay qowlkaas ayaa raajixa wamaa faatakum faqduuna wax daliila uuma sugna yacnii qolada kale oo waxaan daliil ugu sugnayn faqduuda qadaaga in markaa loo yaqaano qallaynta loo yaqaano waa arrin istilaaxi ah laakiin qadaaga markaysagaa luqada waxa loo yaqaana markaa adaagoo kaley la mid tahay faidaa qudiyat isalaatu iyo faidaa qadaytum yacni waxa weeye waxaa looga jeeda ay addaytum haddaa gudataan oo ka faaruqdaan baa laga tilmaamaya marka waxa weeye fa atimuu iyo faqdu waa bimacnan ee qadaaga in macnihii istilaaxigaha lagu fasiro oo la yidhahdo waa qallayn wax la qallaynayo in sidaas iyada ah la yidhaahdo waa khata oo waxa weeye marka arrinkii istilaaxigaha in lagu fasiro weeye sidaas aawadeed ayaa saaxibulmuxarar ibnu cabdilhaadi waxau odhanayaa yacni markaa qadaaga iyo itmaamka yani faatimu iyo faqdu taxqiiqu waxa uu yahay inay bimacnan yihiin oo labada mid walba macnahoodii luqawiga ahaa luqa iyo sharciba macnihii loogu yaqaanay in markaa laga tilmaamayo ama macnihii isilaaxiga ah qadaaga inaan looga jeedin sidaas iyada abaa markaa sawaabka ah marka waxa weeye calaa kulli xaal qadarka uu imaamka la tukaday ee uu ka soo gaadhay waa salaada qaybteedii hore weeye ayay u tahay ma'muumka ee qaybtii dambana wuu la imanayaayo waa ka dabageynaya salaada jamaacada maxaa lagu haleelaa hadduu qofku ka soo gaadho imaamku intaanu salaamo naqsan ka hor miyuu waxa weeye salaaddii jamaacada mid soo gaadhay miyuu yahay mise haddaanu ragcad ka soo gaadhin jamaacadii ma soo gaadhin masalada noocaasa a'immadu waxay ka leeyihiin laba qowl qowl odhanaaya jamaacada waxa lagu haleelaayoo lagu soo gaadhaa ragcad intay ugu yar tahay qofkuna haddaanu ragcad ka soo gaadhin ee ragcad wax ka yar ka soo gaadho jamaacadii mudrik uma ahoo ma soo haleelin laakiin wuu iskaga xidhanaya iyo qowl odhanaaya maya waxa weeye haddii qadarun ka mida marka waxa weeye salaadda uu soo gaadho walow atixiyaadka ugu dambeeyaba ha noqdee jamaacadii waa soo idraako waa soo haleelay culammada tidhi waxa weeye wax kasta oo jus kasta ama qayb kasta oo salaada ka mid ah hadduu soo gaadho wuxuu noqonayaa mid jamaacadii soo haleelay ayuu noqonayaa waxay deliishadeen xadiiska odhanaya famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimmuu wixii aad soo markaa haleeshaan yacnii fasalluu tukada waxaa la soo haleelayaana waxay noqon kartaa ragcad waxayna noqon kartaa wax ka yar marka wax kastaba in lagu soo gaadhi karo jus kasta ama qayb kasta oo salaada ka mida in lagu soo haleeli karo ayay ku tusinaysaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen wax jamaacada lagu soo gaaro waxa ugu yar ragcad baa ugu yar waxayna deliishadeen axaadiista saxiixa ee ku soo aroortay ee uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi man adraka rakcata min asalaati faqad adraka asalaa yacnii ragcad salaada ka mida ruuxa soo gaadhaa salaaddii waa soo gaadhay xadiiskaas oo saxiixa ku yaalla waxaa kale oo soo arooray axaadiista ku soo aroortay jumcada waxaa la yidhi haddii aa ragcad qofkii ka soo gaadha falyudif ilayha ukhraa mid labaad ha ku daro ragcad haddaanu ka soo gaadhinna yacni waxa weeye jumcadii ma soo gaadhin sidaas aawadeed wuxuu tukanayaa hadduu jumcadii ragcad wax ka yar ka soo gaadho duhur buu tukanayaa afar ragcadood ayuu tukanayaa marka waxa weeye masaladaasi abwaab badan bay ku tacalluqdaa ee sida raajixay waxa weeye in jamaacada waxa lagu soo gaadhaa ay ragcadii ugu yar tahay qowlkaas ayaa aswabu lqowlayn labada qowl yacni ka ugu sawaabnimada badan ee ugu saxiixsani waa kaas weeyaan xadiiskanna waxa weeye macnihiisu waa markaa yacni waa markaa caam ha yeeshee xadiiska kale waa khaas oo waxa weeye mafhuumkiisa iyo manduuqiisaba markaad eegto waxa uu tilmaamayaa uun in waxa weeye waxa lagu idraakee lagu soo haleelaa jamaacada inay ragcadii ugu yar tahay axaadiista kale ee ku soo aroortay jumcada waxa lagu gaadhana way isshabbahaan oo jumcada waxa lagu gaadho ayuunbaa jamaacadana lagu gaadhaya ayaa jamaacadana yacni lagu gaadhaya waa laba baaboo isshabbahaya ha yeeshee waxaa soo arooray xadiis kale oo marka abu daawuudku soo wariyey culammada qaarkoodna ay taxsiiniyeen oo ay yidhaahdeen waxa weeye sanadkiisu waa jayid ama waa xasan sida marka ibnu kasiir iyo albani iyo marka waxa weeye ay markaa taxsiiniyeen ibnu kasiir kuna odhanaya biisnaad jayid culamo kaleoo taxsiinisan in ay jirto xadiiskaasoo tilmaamaya ruuxa waxa weeye si fiican u soo weysaysta oo gurigiisa ka soo kicitima oo doono salaadda inuu soo gaadho hadduu yimaado iyadoo salaaddii laga baxay fadli jamaacaa la siiyaa marka xadiiskaasi ruuxii kumaba xidhanba imaamkii markii uu isyidhi soo gal ayuunbaa la salaama naqsaday waxaanuu tilmaamayaa fadli jamaaca inuu helayo marka waxaa weeye ishkaalka iman karaa waxay tahay xadiiskaasi mar hadduu tilmaamay fadli jamaaca in lagu helayo niyadaas iyo dadaalkaas miyaynay uga awlaysnayn ruuxii yacnii qayb salaaddii ka midun ku xidhay inuu markaa yacni isaguna fadligaa uga sii awlaysan yahay culammada markaa qaarkood waa ka jawaabeen sida ibnu taymiyaba marka uu ku odhanayo yacni kutubtiisa qaarkood oo waxau odhanayaa mas'aladaasi waxay ku tacalluqdaa in fadligii markaa waxa weeye uu ku helayo oo lagu ajar siinayo niyada taynu ka hadlaynayna ma ahaye culammadu isku khilaafsan yihiin niyada ajar ma ku helayaayo ma lagu siinayaa laakiin waxaynu ka hadlaynay waxa weeye ruux markaysagaa mudrikoo markaysagaa jamaacadii markaa haleelay ma yahay mise xukumkiisu waa xukmulmunfarid masaa'il baana markaysagaa ku dhismaysa masaa'il ayaa markaa ku dhismaysa masaa'isha ku dhismaysana waxaa ka mid a hadday jumcaha oo kale tahay hadduu ragcad wax ka yar soo gaadho ma duhur buu tukanayaa afar ragcadood mise laba ragcadood buu tukanaya bisarfi nadar markaysaa waxaa fadligii jamaacada yacni markaa la yska dhaafo ma ruux markaa jamaacadii markaa la tukaday miyuu la xukum yahay oo laba ragcadood tukanaya mise afar ragcadood buu tukanaya duhur buu la imanaya mar hadduu ragcad wax ka yar ka soo gaadhay waxaa ka mid a hadduu musaafir yahay oo uu ku xidho muqiim yacni waxa weeye ragcad wax ka yarna ka soo gaadhay ma wuxuu tukanayaa marka waxa weeye salaad qasri ah oo xukmulmunfarid buu leeyahay mise wuxuu tukanayaa salaad taam ah oo dhammaystiran oo wuxuu leeyahay xukumka kii ku xidhay yacni ee la tukaday ruux markaysagaa muqiim ah marka sidaas aawadeed masaa'isha noocaas iyo qaar kale ayaa ku dhismaya marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiiskaasi baab kale ayuu khuseeyaayo waxa uu khuseeyaa niyada in fadli iyo ajar lagu siinayo ayuu khuseeyaa masalada halkan laga warramayeyna fadli niyada iyo markama ku helayaa ma aha ee waxa weeye isagu markaa ruux la tukaday jamaacadii ma yahay oo waxa weeye la xukum ah oo xukumka axkaamta noocaasi ay ku dareerayso mise ma aha kani waxa weeye kumaba xidhan marka waxa weeye taas iyada ah waxa weye labada mas'alo waa kala duwan yihiin marka calaa kulli xaal labada qowlka sawaabnimada badani waa in jamaacada waxa lagu soo gaadhaa iyo jumcada wixii lagu soo gaadhaa inay isku mid tahay oo ragcadi ay ugu yar tahay oo hadduu ragcad ka soo gaadho inuu yahay mudrikun liljamaaca haddaanu ragcad ka soo gaadhinna aanu ahayn mudrikun liljamaaca walow haba suurowdo niyadiisa iyo dadaalkiisa in lagu ajar siiye xadiiska afar boqol iyo saddexiyo labaatan wa can ubay bni kacbin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam salaatu rajuli maca arajuli azkaa min salaatihi waxdah salaatu rajuli ninku salaadda uu tukado buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maca rajuli nin uu la tukado adkaa waa ka tahirnaan badan tahay bimacnaa way ka fadli badan tahay min salaatihi waxdahu salaaddiisa uu keligii tukado waa ka fadli badan tahay wa salaatuhu salaaddiisa uu ninku tukado maca rajulayni laba nin uu la tukadana adkaa waa ka tahirnaan badan tahay bimacnaa waa ka fadli badan tahay min salaatihi maca rajuli salaadda uu hal nin la tukado waa ka fadli badan tahay wamaa kaana akara yacni intaa wax ka badan kii ahaadayna fa huwa axabu ila allahi caza wajal waa waa mid ilaahay agtiisa looga jacayl badan yaho aad iyo aad ilaahay uu jecel yahay rawaahu abu daawuuda wannasaa'iy wa saxaxahu ibnu xibbaan abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey ibnu xibbaanna waa saxiixiyey culamo badan oo kalea saxiixisay baa jirta oo cuqayli ka mid yahay oo ibnu sakan ka mid yahay oo uu xaakim ka mid yahay oo yaxya ibnu maciin ka mid yahay oo caliy ibnu madiini ka mid yahay oo shaykhu lbukhaari maxamed ibnu yaxya aduhali ka mid yahay oo uu ka mid yahay waxa weeye ibnu kaiir yani marka uu ka mid yahay abu xaatim araazi uu ka mid yahay yani cali bnu madini shaykhu lbukhaari marka uu ka mid yahay ibnu khusayma ka mid yahay nawowi ka mid yahay yani markaa shaahid kale oo markaa qawiyana waa leeyahay oo markaa waxa weeye tabaraani soo wariyey oo ninka la yidhaahdo qabaas ama qubaas ibnu ashyam qaafka in la godo iyo in la kordhigo labaduba waa bannaan tahay sanad kale oo marka waxa weeye uu xadiiska lagaga soo wariyey ayaa jira oo uu xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ku yidhi waa qawi uu ku yidhi sanadkaasi waxaa kaloo xadiiska taxsiiniyey sheikhulalbani waxaa saxiixiyey acdumi marka xadiiskani calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa macnaha iyo mas'alada marka uu sheegaya haddaynu usoo noqonno wuxuu tilmaamayaa salaadda jamaaco lagu tukadaa inay ka fadli badan tahay salaadda aan ee ruuxa keligii tukado inay ka fadli badan tahay waa midda labaadee waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni markaa jamaacada in laba ugu yar tahay oo waxa weeye salaatu rajuli maca arajuli adkaa min salaatihi waxdahu labadu inay jamac isku noqonayaan waa laga daliishanaya labadu inay jamac isku noqonayaan waa laga daliishanaya xadiis kale oo laga qaadanayo labadu inay jamac yihiinna waa jiraan sida marka waxa weeye ninkii masaajidka soo geli jiray ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi yani markaa alaa rajulin yatasadaqu calaa hada ama man yatajiru yani keebaa tijaaraysanaya oo kaa ku sadaqadaysanayau nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi xadiiskaana culimo badani ay taxsiinisay oo ay quwaysay marka waxa weeye inay waxa weeye fadli jamaaco in lagu helayo labadii ayaa marka xadiiskaasina uu daliil u yahay oo uu ku tusinaya waxaa kaloo xadiisku uu daliil u yahay in jamaacaad siduu u kala tiro badan yahay inuu u kala fadli badan yahay oo waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi wa salaatuhu maca arajulayni adkaa min salaatihi maca arajuli laba nin inuu la tukado waxay ka fadli badan tahay hal nin inuu la tukado tiradu hadday ka sii badnaatana way ka sii fadli badan tahay oo ilaahay agtiisa ayaa markaa yani looga jacayl badan yahay marka taasina waxay ku tusinaysaa salaada jamacu siduu u kala fara badan yahay inuu u kala fadli badan yahay ayuu xadiisku daliil u yahay waxa kaloo ragga loo gaar yeelay jamaacada markaysaga cidda laga doonay ee inay jamacsadaan la faral yani markaa lagu faral yeelay ama laga dalbay ee laga doonay waa ragga weeye oo dumarku cudurdaar bay iska haystaan oo lama odhanin yani markaa waa inaad jamaaco ku tukataan dumarka lama odhanin hadday ku tukadaan fadli bay ka helayaan jamac hadday ku tukadaan haddaynay ku tukanna wax xaraja iyo dembiya yani markaa kuma qabaan yani laakiin ragga khilaafkii aynu soo sheegnaa ku sugan culamo badanna waxay qabaan inay markaa faral tahay ama fardu kifaayo tahay ama fardu cayn tahay sawaabkuna waa inay fardu cayn tahay oo ruuxii macduura mooyaane ruuxii kale jamaacadu aynay ka dhacayn yani marka waxa man samica nidaaa falam yatihi falaa salaata lahu ila min cudrin inagii xadiiskaa soo maray ruuxii markaan yani adaanka maqla oo aan wax cudurdaara haysanin oo aan imanin cudurdaarna aan haysanini isagu wax salaada male wax salaada yani markaa male salaaddu inay ka ansaxaysa inu soo arjaxnay ha yeeshee markaisaga aasim buu ku noqonaya haddaanu cudurdaar lahayn haddii laakiin cudurdaar leeyahay waa ka dhacaya markaisaga ismigu yani markaa xaaladaas masaa-isha ku tacalluqda mas'aladan waxaa ka mid a mas'alo ahlucilmigu isku khilaafeen masaladaasna waxay tahay ruuxu hadduu markaa salaadii jamaacadii uu soo kici timo oo dabeed uu yimaado iyadoo laga baxay masaajidkii jamac labaad ma ku oogi karaayo ma la iman karaa mise lama iman karo masalada noocaasa waxaa ku sugan khilaaf baa ku sugan imaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi maya jamac dambe waa la iman karaanoo hadday dhowr ku soo galaan way isku jamacsanayaan way isku jamacsanayaan a'immada markaysagaa kalena waxay yidhaahdeen shaafici iyo abu xaniife iyo maalik saddexduba waxay yidhaahdeen masaajidku hadduu imaam iyo mu'adin raatiba leeyahay imaam iyo mu'adin raatiba hadduu leeyahay masaajidku jamaaco dambe in laga daba sameeyo markuu markaa imaamku tukaday yacni waxa weeye mashruuc ma aha bay yidhaahdeen waa karaahiya bay yidhaahdeen imaamu shaaficina waxa uu arrinkaa ku sheegay kitaabkiisa al-um la yidhaahdo ayuu markaa ku tansiisiyey mujalladka koowaad oo aad iyo aad ugu nuxnuxsaday waxaanu markaa tilmaamay in arrinkaasi ay tahay mid karaahiye ah arrinka igu xambaaray buu inaan yidhahdo waa karaahiyana waxa weeyaan salafkii may samayn jirin buu markaa odhanaya oo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam rag badan baa jamaacadu ay dhaaftay markii jamaacadu ay dhaaftayna jamac dambe may samaynin oo waxa weeye lamay imanin ee mid weliba gaarkiisu u tukan jiray asarka noocaas ee uu tilmaamayana ibnu abi shayba iyo musanafkiisa ku soo wariyey oo uu xasanulbasri markaa u odhanayo kaana asxaabu muxammadin sala allahu alayh wasalam yacni waxay ahaayeen saxaabadii markaysaga rasuulku sala allahu alayh wasalam idaa atawu lmasjida waqad sulliya fiihi masaajidka hadday yimaadaan iyadoo markaysagaa la tukaday hadday yimaadaan sallaw furaadaa waxay tukan jireen iyaga oo markaa midhmidh ah ayaa mid weliba gaarkiisa u tukan jiray marka xadiiskaasuu ishaarayaa yani waxa weeye asarka markaa yani xasanulbasri laga soo wariyey marka ficilkii saxaabadu inuu caynkaa ahaa oo salafku markaa aynay samaynin oo ay bal ceebeeyeen arrinka noocaas ah ayaa waxa weeye igu kaliftay buu marka uu yidhi inaan idhaahdo waa karahiya imaamu shaafici sidaas yada ayuu marka uu yidhi bal ee waxaa markaa la soo wariyey oo tabaraani uu awsadka ku soo wariyey in nabiga sala allahu alayhi wasalam maalin maalmaha ka mida qolo markaa islaax inuu markaa qabtay uu qolo heshiisiinayo dabeedna markaa jamaacadii inuu kaga habsaamay iyadoo salaadii laga baxay inuu markaa u yimi dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam masaajidka kuma tukanina guriga ayuu qabtay oo guriga ayuu jamac ku sameeyey oo bimacnaa reerkiisa iyo markaysa wax markaa uu tujiyey marka taasna wejiga laga daliishanaya waxay tahay waa mid horta xadiisku waxa weeye waa sugan yahay oo ibnu xajar alhaytamina waxa uu yihi rijaaluhu hiqaat ragga markaa xadiidka soo wariyey waa rag hiqaada oo lagu kalsoon yahay weeyaan buu marka uu yidhi shaykhulaalbanina waxa uu ka odhanayaa kitaabkiisa marka la yidhahdo tamaamu lminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna waxa weeye xadiidku waa xasan waa xadiis xasan ah oo bimacnaa xujo gelaya weeyaan xadiidkaasi marka waxa weeye wejhulistidlaalka looga daliishanaya waxay tahay haddii waxa weeye jamac masaajidka inuu ku sameeya hadday markaa bannaan tahay oo ay mashruuc tahay nebigu sala allahu alayh wasalam halkuu guriga jamaca kaga sameeyey masaajidku ku samayn lahaa waayo waa kii inoo sheegay yacni salaadda masaajidba lagu tukadaa faral hadday tahay inay ka fadli badan tahay salaadda guri lagu tukado waa midda labaad ee masaajidka nabawiguna waa ka xaq jiraa oo waxa weeye salaadda lagu tukadaa dee masaajidda markaysagaa kale yacni marka ayaabay ka fadli badan tahay marka waxa weeye kacbada laga reebo kacbada marka laga reebo masaajidda kale ayaabay markaysagaa ka fadli badan tahay oo waxa weeye waata ay ku soo aroortay yacni marka axaadiidta in waxa weeye kun salaadood oo masaajidda kale lagu tukado inay markaa ka fadli badan tahay masjidunabowiga salaada markaa faralka ee salaada lagu tukada marka maadaama ay sidaas yadaa tahay inuun hadday mashruuc tahay nebigu sala allahu alayhi wasalam masaajidka ayuu ku jamacsan lahaa mar haddaanu taa samaynin waxay ku tusinaysaa waxa weeye oo uu fadligaas ka leexday waxa uga leexday inaynay tahay jamaaca inaynay ugu mashruuc ahayn markaa qofkiina laba inuu u door leeyahay inuu masaajidkii ku tukado oo fardi u tukado oo keligii tukado iyo inuu guriga ku noqdo oo yacni markaa ehelkiisa iyo cidduu la jamacsan karaba uu markaa yacni gurigiisa markaa ku jamacsado labada inuu door u leeyahay oo uu mid samaynayo ayay markaa daliil u tahay anas ibnu maalik isaga waxaa laga soo wariyey inuu masaajid markaa jamac yacni markaa masaajid inuu ku sameeyey waa laga soo wariyey laakiin taa qudheeda waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen kuma cadda qayd baanu ku xidhnay oo waxaanu idhi hadduu imaam iyo mu'adin raatiba ay leedahay inuu waxa weeye imaam iyo mu'adin raatiba inay lahay yacni marka arrinkaas yacni markaa kuma cadda xadiidkaana waxaa ku sugan inuu addimay oo qiimay yacni waxa weeye waxaana laysla ogol yahay haddii waxa weeye masaajidku imaam iyo mu'adin raatiba leeyahay inaan aadaankii dib loo soo celinaynin taana waa laysla ogol yahay marka waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa baa la yidhi inay waxa weeye masaajid aan mu'adin iyo imaam raatiba lahayn yacni marka ayaa lagu xambaarayaa inay ahayd sidaas iyada ah ayaa lagu xambaaraya imaamu shaafici mas'alu isweydiiyey umka isku weydiiyey mas'aladaasi waxay tahay haddaynu sheegnay inay karaahiye tahay jamac dambe markii jamaca laga baxay masaajidkii laftiisii in lagula yimaado imaam iyo mu'adin raatiba lahaa bal hadday dad sidaa khilaafaan oo arrinkaa aynu karaahiyada ku sheegnay ay ku dhacaan oo ay jamac ku tukadaan bal ka warramuu isweydiinayaa waxa weeye imaamu shaafici salaaddoodu ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso dabeedna wuxuu odhanayaa salaaddoodu waa ansaxaysaa oo waxa weeye faralkii waa ka dhacaya ha yeeshee waxay la yimaadeen arrin laga fiican yahay ayay markaa la yimaadeen yacni sidaas yada ah ayuu marka waxa weeye imaamu shaafici uu tilmaamaya waxyaalaha adigu ahlucilmigu ay sheegeen ee mafaasidii ee ka dhalan karana waxaa ka mid a in waxa weeye qofku hadduu ogaado jamac markaa inaanu waayaynin oo fadligii jamacu inuu xaasil isaga yahay oo waxa weeye hadduu masaajidkaba tago yacni cid ula jamacsado un hadduu helo inuu fadligii jamaacada uu helayo hadduu sidaas yada ah ku ogaado waxa weeye jamaacadii hore inaanu ku soo dadaalin ayaa ka dhalanaysa oo waxa weeye is yidhaahdo waxa weye idinka dee jamiciinni lama tukan ay yidhahdaan teenni innaga lama tukane yacni ina keena markaysaga aan tukanne oo dabeedna sidaas iyadaa yacni markaa lagu tukado jamaacadii hore ayay markaysa waxaan markaa qudheeda cawaraysaa oo ay markaa wax yeelaysaa marka waxa weeye calaa kulli xaal sida fiican ee markaysaga arjaxa ee saddexdaa imaam shaafici iyo maalik iyo abu xaniife saddexdubana ay ku tageen waxa weeye masaajidkii imaam iyo mu'adin raatiba leh inaan jamac dambe haddii jamcii hore laga baxo inaan lagu samaynaynin wallahu aclam xadiidkii afar boqol iyo afar iyo labaatan wa can ummi waraqata ummi waraqa waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilaa raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayhi wasalam amarahaa nebigu wuxuu amray an ta'umma ahla daariha inay tujiso cidda markaa waxa weeye gurigeeda ama markaa yacni u ehelka ah yacni dadka gurigeeda jooga inay tujiso ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam amray rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiidka waa saxiixiyey xadiidkan culamada qaar waa daciifiyeen culamada markaysagaa daciifisay waxaa ka mida ibnuljawzi oo taxqiiqa ku daciifiyey waxaa ka mida saaxibu tanqiix oo isaguna markaysagaa daciifiye oo tilmaamay inaanu asixin ayaa markaa ka mida waxaa kaloo xadiidka markaysagaa ka hadlay mundiri oo isaguna yidhi weliid ibnu jumayc ninka la yidhahdaa ku sugan oo ninkaasna maqaal baa ku jira ha yeeshee markaysagaa culamo kale oo xadiidka quwaysay ayaa markaa jira culammada quwaysay waxaa ka mida ibnu khusayma oo sheikhu inoo sheegay inuu saxiixiyey waxaa ka mida markaysa waxaan xaakim oo isaguna ishaaray xadiisku inuu qawi yahay oo yidhi waxa weeye weliid ibnu jumayc ninka la yidhaahdo yacni muslim baa ku ixtijaajay oo xujaystay ninkaas bimacnaa waxa weeye ninkaas inuu markaa yani nin xujogala inuu yahay ayuu markaa tilmaamaya dahabina calaa kulli xaal waa ku waafaqay dahabina waa ku waafaqay culamada qaarkoodna way tawsiiqiyeen oo waxay yidhahdeen waasiqa ayay markaa yidhaahdeen yaxya bnu maciin baa ka mid ah oo weliid ibnu cabdillaahi ibnu jumaac ninka la yidhahdo waxau yidhi waasiqo wakadalik marka axmed ibnu xambal iyo abu zurca iyo abu daawuud intuba waxay yidhahdeen laa ba'sa bihi yacni wax ba'siih ama dhibaatiih ninkan kuma sugna bay yidhaahdeen wixii la yidhahdo laa ba'sa bihi ninka la yidhahdana xadiiskiisu xasan buu noqdaa xadiiskiisu xasan ayuu markaa noqdaa ha yeeshee markaa xadiidka waxaa ku sugan markaa cillo kale oo markaa nin la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu khallaad ayaa ku jira ninkaana jahaala ayaa markaysaga ku sugan jahaalo ayaa ku sugan oo xaafid ibnu xajar yani markaysaga ninkaasu markaa xadiidka yani marka uu ku yaro duray marka waxa weeye sheikhulalbani waxa uu yidhi wuxuu markaa yani halmaamay yani markaa ibnu xajar in waxa weeye laylo gabadha la yidhaahdaa inay markaa la warisay cabdiraxmaan ibnu khallaad oo layla qudheedu markaysaga waxay tahay markaa waa majhuulo majhuulo ha ahaatee markaysaga laba majhuul way isquweynayaan oo waxa weeye culammadu waxay qabaan yani waxa weeye haddii laba markaa yani nin oo markaa dacfi ku sugan yihiin ama jahaala ku sugan yihiin ay markaa xadiid soo wada wariyaan yani markaa midkoodba ka kale waa ayidayaa oo waa ooyn waa xoojinayaa oo waa is markaa yani quweynaya sidaas iyadaa bay markaysaga culammadu yani marka muxadisiintu marka ay qabaan oo dacfigu mar haddaanu shadiid ahayn yani markaa inuu xadiisku isquweynayo hadduu laba dariiqiyo wax ka badan ku soo arooro yani majhuulkana xadiiskiisu yani markaa dacfigiisu shadiid ma aha oo aad iyo aad uma dara marka sidaas aawadeed culamo badan baa xadiiska quwaysay waxaana ka mida culamada markaysaga quwaysay marka cayni oo yidhi xadiisku waa saxiix waxaa ka mida markaysaga sheikhulalbani oo isaguna yidhi xaqu waa inuu xadiisku xasan yahay marka calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis xujogala markaa weeye masalada uu tilmaamayaana waxay tahay qofka dumari inay markaa tujin karto markaa yani ehelka markaa gurigeeda inay tujin karto ehelka guriguna waxay noqon karaan marka waxa weeye rag iyo dumar ayay markaysaga intaba markaa noqon karaan nebiguna sala allahu alayh wasalam waxaa ku sugnaayd xadiidka inuu markaa nin mu'adina inuu u yeelay oo u addimi jiray nin u addimi jiray oo mu'adina inuu nebigu u yeelay sala allahu alayh wasalam ninkaasna waxa uu ahaa addoonay markaa lahayd addoonay lahayd ayay markaa ahayd umu waraqo gabadha la yidhahdana waxay ahayd gabadh markaysagaa saxaabiyaadka ka mid oo markaysagaa dumarka fadliga badan ka mida ayay markaa ahayd waxaana dhacday nebiga sala allahu alayh wasalam ayaantii ghaswatu beder uu baxayey nebiga waxay idan weydiisatay dagaalka inay raacdo dagaalka inay raacdo oo waxa weeye markaa ruuxa markaa dhaawacma ay marka waxa weeye dawayso oo ruuxa markaysagaa bukooda ay markaysagaa u khidmayso yacni markaa sidaas iyada ah waxay tidhi marka waxa weeye dagaalka ii fasax umuurahaasaan samayn karaayo aan samayn karaayo dadka markaa dhaawacma ayaan marka ama rogrogi karaa ama markaysaga aan dawayn karaa oo aan marka waxa waraabin karaa waxaana dhici karta bay tidhi ilaahay markaa shahiidnimo inuu igu arsaaqo ayaa laga yaabaabay markaa tidhi yani marka umu waraqo daod wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam gurigaaga iska joog gurigaaga iska joog ilaahay shahiidnimo waa kugu arsaaqi doonaaye oo waa ku siin doonaaye gurigaaga iska joog baa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaanu u tilmaamay inuu ilaahay ku arsaaqi doono shahiidnimo marka arrinkaasna waxay ka mid tahay mucjizaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam oo waxaan dhicin buu ka warramay dabeedna siduu uga warramay ee markaa u dhacday berigii dambe markaysa waxaan markaa gabadhii waxay lahayd yacni markaa nin iyo markaa waxaweye qof dumara oo addoomma abay markaysaga lahayd yacni tadbiir bay ku samayso waxay tihi haddaan caawa dhinto xor baa tihiin dabeedna markaysaga waxaan wakhtigiibaa ku dheeraaday waxay iskaan islaanta soo tan dhiman ba weyday dabeedna maalinta dambey markaysaga shurqooleen umu waraqa sidaas bay markaa ku dileen yani markaa waxa weeye addoonkii iyo addoontii intay isu qabteen bay sidaas iyadaa ku dileen shahiidnimadii nebigu sheegayeyna sala allahu alayh wasalam sidaas iyada ah ayay marka ahayd marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiisku daliil wuxuu u yahay in markaa qofka dumari markaa inay wax tujin karto oo bimacnaa dumar kale ay tujin karto masalada noocaasa madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin maalin horena markaysaga mas'alo yacni su-aal irtijaal lay weydiiyey baa jirtay oo aan kaga jawaabay bimacnaa iyadoo aan darsiga ayna ka mid ahayn marka waxa weeye sawaabku waxay tahay yani waxa weeye inay tujin karto dumarka inay tujin karto ayaa sawaabku marka uu yahay madaahibta qaarkood oo qaba waa jiraan odhanaya waxa weeye qof dumara markaysagaa yani dumar ma tujin karto wax imaamo la yidhaahdo ma samayn karto yani madaahibta qaarkood sidaas yadaa waa qabaan laakiin qowlkaa waa laga raajaxsan yahay qowlkaa waa laga qawisan yahay marka aan ka jawaabaya mas'aladana waxaan yani xasuusnaa un culamada markaa daciifsay xadiidkan yani marka ayaan xasuusnaa marka waxa weeye adilada kale loo daliishanayana xaalkaas yani iguma soo xaadirin marka waxa weeye xadiidkanna waa qawi adilo kalena waa laga qaadanaya dumarku inay markaa istujin karaan adilada waxaa ka mid ah inama anisaau shaqaa'iq rijaal baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam dumarku waxay la mid yihiin ragga ayay la mid yihiin marka wixii markaa ragga loo sharciyeeyey daliil u diidaya haddaan la helin dumarkana way u fasaxan tahay arrinka noocaasa iyaguna inay la yimaadaan waa midda kale ee saxaabiyaadkii way sameeyeen oo caaisha iyo umu salama labaduba markaysa waxa markaa dumar bay markaa tujiyeen oo marka waxa weeye bartankooda inay istaageen markay tujinayeen yacni imaamu nawowi iyo ibnu mulaqin iyo waxay yidhahdeen sanad saxiixa ayay kaga soo aroortay caaisha iyo umu salama labadaba sanad saxiixa ayay kaga soo aroortay inkastoo labada sanad markaysagaa midkood uu ka hadlay sheikhulalbani haddana calaa kulli xaal marka dambe waa quweeyey yani markaa mid ahaanna waa saxiixiyey ka kalena markaysagaa ka kale ayuu shaahid uga dhigay marka waxa weeye calaa kulli xaal qawlka raajixi waxay tahay inay dumarka markaa tujin karto yacni qof dumari sidaas iyadaabaa raajixu marka uu yahay laakiin rag markaa ma tujin karto culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen hadduu raggu markaa yahay inankeeda iyo khaadimkeeda iyo ay qur'aankana markaysa waxaa markaa iyadu yani qur-aan badan tahay iyadu waa tujin kartaa bay yidhahdeen oo waayo ummu waraqa xaafidad bay ahayd oo waxa weye qur'aanka way xafidsanaydoo waxay ahayd markaysaga qur'aanka gabadh kulmisay ayay markaa ahayd sidaas aawadeed yani waxa markaa daahirka u yahay ninkan u addimaya addoonkaahi inuu markaa ku daba tukanayo ayaa markaa maadaama la yidhi ahla daariha ha tujiso ehelka gurigeeda ehelka gurigeeduna rag iyo dumarba leeyihiin aan la kala saarin inay khaadimkeeda iyo inankeeda iyo tujin karto ayaa taasna markaa laga qaadanaya laga daliishanaya culamada qaarkood oo yidhi waxa weeye salaaddu hadday sunno tahay sida taraawiixdoo kale waa iska tujin kartaa qofka dumari hadday markaysagaa qur'aanka iyadu xafidsantaho ragga markaysagaa wax hayaa qur'aankii aynay jirin salaaddu mar hadday sunno tahay sida taraawiixdoo kale waa iska tujin kartaa raggii sidaas yidhi waa jira laakiin qowlkaasi waa daciif yo ummu lqawmi aqra'uhum likitaab illah oo waxa weeye markaa ahla daariha inay tujiso mooyaane wax kale looma fasixin yacni asalkuna wuxuu yahay wilaayada markaysa waxan markaa waa mas-uuliyad mas-uuliyadda caynkaasna inuu raggu iska leeyahay ayaa asalku yahay marka qowlka sidaa odhanaya yacni sunnaha waa tujin kartaa ragga waa qowl daciif aan qawi ahayn xadiiska afar boqol iyo shan iyo labaatan وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم أنس وحلق السوريي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف إنه مركا كسي يعني وكيل لقي أما كسي خليفة لقي ابن أم مكتوم آئن أم مكتوم نك لا يراده أين دوراها ويا أم الناس ذاتك تبشنيا ninkaasi waxa weeye marka nebigu sala allahu alayh wasalam ghazawaadka qaarkood u baxo ayuu markaa mas-uul uga sii dhigi jiray madiine dadkana uu odhan jiray sii tuji wa huwa acmaa ninkaasina waxa uu ahaa nin markaa indhala rawaahu axmed wa abu daawuud imaam axmed iyo abu daawuud baa markaas soo wariyey xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha cimraan ibnu dawaar alkhataan ninkaasna adigu waxaa daciifiyey culammada qaarkood sida markaa yaxye iyo nasaa'i iyo ayaa marka waxa weeye daciifiyey ha yeeshee markaa culamo kalena waa markaa tawsiiqisay sida cafaan oo markaa wax ka wariyey dabeedna yidhi waa siqo axmed ibnu xambalna waxa uu yidhi arju an yakuuna saalixa alxadiis waxaan filayaa ninkaasi inuu noqonayo yani nin saalix alxadiisa bimacnaa nin xadiiskiisu xasan yahay saas yadaa baan u filaya culamada qaarkood markaa waa dhexdhexaysteen oo waxay ka dhigeen marka xadiidka uu soo wariyey xasan bay ka dhigeen oo waxay yidhahdeen xadiidkani waa xasan sida ibnu mulaqin oo kale waxau yidhi waa xasan nawowi fasliga saxiixa ayuu ku soo arooriyey oo in isaguna taxsiinaya u eg tahay waxaa kaloo taxsiiniyey markaa ibnu kasiir ayaa isaguna irshaadka ku taxsiiniyey oo yidhi isnaadku waa xasan sancaani sidaasi la eg albani isaguna sanadkan khusuuskiisa waxa uu yidhi waa xasan xadiiska kale ee markaa uu tilmaami doone kusii xigay caaishana waa ku saxiixiyo waa saxiixun likayrihi buu ku yidhi shucayb laftiisa saas si la eg ayuu markaa ka maray marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiidkani waxa weeye waa markaa yacni dacfi badan markaa kuma sugna marka waxa weeye waa xadiis yacni markaa xasan ah ayuu iska noqonaya afar boqol iyo lix iyo labaatan wanaxwuhu xadiiskaa mid shabahoo la mida ayaa libni xibbaana ibni xibbaan u sugnaado can caaishata uu ka warinaya radia allaahu canha ilaahay caaishaha ka raalli noqdeen xadiiska caaisha ee markaa ibnu xibbaan iyay soo wariyeen waxaa kaloo la soo wariyey abu yacla iyo tabaraani oo isaguna awsadka ku soo wariyey waxaanu haysamay marka uu idhi rijaaluhu rijaalu saxiix yacnii ragga marka waxa weeye xadiiska soo wariyey oo ragga marka waxa weeye yacni markaa saxiixa wax loogu wariyo weeyaan albaanina waa saxiixiyo waxau ihi markaa oo saxiixun calaa sharti shaykhayn yani shardiga bukhaari iyo muslim buu markaa xadiisku saxiix ku yahay ka caaisha saas si leeg markaa shucaybna waa maray takhriijka yacni ibnu xibbaanka isaguna saas si leeg buu ku maray mas'alada marka ay ku saabsan tahay labadan xadiis ku saabsan yihiin waxa weeyaan in ruuxa markaa indhahala inuu markaa tujin karo dadka oo xataa kuwa indhaha qaba ay ku daba tukan karaan oo uu tujin karo wax karaahiyina arrinka aanu ku jirin wax karaahiye ahina aanu ku jirin ayaa markaa waxyaalaha laga qaadanaya ka mid a waayo haddii karaahiye ay ku jirto oo laga fiican yahay oo ay ku habboon tahay ruuxu indhaqabaa dadka inuu tujiyo waxaa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ibnu ummi maktuum kama dhigeen yacni markaa miduu dadka markaa inuu tujiyo usii markaa yacni xil saaro sidaas iyadaa ma sameeyeen hal mar keliyana may ahayne marar markaa dhowra ayaa arrinkaasi dhacay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan istakhlafa ibni ummi maktuum maratayn laba goor ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam madiine uga sii mas-uul dhigay oo idhi dadka sii tujiye culammada qaarkoodna waxaabay yidhahdeen waabay ka badan tahay laba goore ilaa markaa waxa weeye toban goor in ka badan ayaa ninkaas laga sii mas-uul dhigay oo loo sii xil saaray dadka inuu tujiyo sidaas iyada ah ayay markaa culammada qaarkoodna marka ay yidhaahdeen istiklaafkuna ma ahayn oo keliya dadka tujintiisa waxa weeye mas-uuliyaddii marka waxa weeye magaalada waxa weeye isagaa lagaga tegey isaga ayaa lagaga tegay oo mas-uul ahaan inuu waxa weeye xag yacni markaa xukum ahaan oo kale ama markaa mas-uuliyad ahaan ayaa lagaga tegey ruuxa mas-uulka baana markaysaga waxa markaa tujin jiray ama barasaabka ama markaysaga imaamka ama nuwaabtiisa ah yacni marka ayaana tujin jiray dadkana markaa tujin jiray ninkana waxa uu ahaa markaysaga saxaabi markaa saxaabadii markaa qudamada ka mida oo qur'aanka yaqaana oo markaysaga waxa markaa min afaadili saxaaba saxaabada kuwoodii fadliga badnaa markaa ka mida yacni marka waxa weeye saxaabada kuwoodii fadliga badnaa ka mida oo muhaajiri ah oo markaa saabiqiintii markaa raggii hore ka mid a oo ninkii sababtiisa ay ku soo degtay cabasa watawalla an jaa'ahu alacmaa yacni marka aayaadkaasi ninkay sababtiisa ku soo degeen weeye ee nebiga sala allahu alayh wasalam u yimi ee ku yidhi callimnii mimaa callamaka allah waxaad i bartaa wixii ilaahay ku baray wax ka mid a yacni ibar waa ninkii nebiga sala allahu alayh wasalam ku yidhi ayuu ahaa xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo labaatan wa can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama salluu calaa man qaala laa ilaaha ila allah waxaa markaa laga soo wariyey cabdillaahi ibni cumar inuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi salluu tukada calaa man qaala laa ilaaha ila allaahu ciddii laa ilaaha ila allahu tidhaahda ku tukada salaatuljanaazihi ciddii a shahaadata ku tukada wa salluu markaa tukada khalfa man qaala laa ilaaha ila allah ciddii laa ilaaha ila allahu tidhaahda dabadeedana ku tukada oo waxa weeye ruux kastoo shahaadanaya isagana ku daba tukada rawaahu daara qudniyu biisnaadin daciif daara qudni baa markaa xadiidka soo wariyey waxaanu ku soo wariyey yacni markaa sanad daciif ah sanad markaa daciifa ayuu ku soo wariyey muxaqiqa kitaabku waxa uu yidhi xadiisku waa mawduuc yacni oo waxa weeye duruq baana lagaga soo wariyey ibnu cumar dhammaanteedna duruqdaasi dacfigeedu waa daran yahay sidaas aawadee hadalka uu yidhi markaa xaafid ibnu xajar biisnaadin daciif nowcan ma waxaa ku jira yani inuu cibaaradii markaa yaro sahlay inuu markaa yani cibaaradii sahlay ayaa ku jirta sidaas aawadeed waa ka daran yahayo yani markaa nin waxa weeye yani wadci iyo kadaab kadib been lagu sheegayo oo axaadiisna markaa been abuurta ayaa markaysa waxaan markaa sanadka xadiiska yani ku jira duruq markaa mutacadidaana laga soo wariyey duruqdaana waxba kama asixin ee dacfigoodu waa wada daran yahay waxaa kaloo laga soo wariyey rag kaloo markaa saxaabada ka mida axaadiis la macna ah laga soo wariyey sida markaa abu hurayre iyo cabdillaahi ibni mascuud iyo waasile iyo abudardaa iyo ayaa laga soo wariyey laakiin kullu daalika wax ka asaxay ma jiraan ee dhammaantood dacfigoodu waa daran yahay sida markaysaga waxaa markaa xaafid ibnu xajarba uu sheegay culammada qaarkoodna uu ka soo raray isaguna uu tilmaamay dhammaantood inay waahiyatun jiddan inay tahay mid aad iyo aad u daciif u ah inay markaa tahay culammada markaa yidhi baabkan waxba kama asixin waxaa ka mida cuqayli oo yidhi markaa matnigan sanad markaa waxa weeye xoog leh oo loo hayaa yacni ma jiro yacni salluu khalfa man qaala laa ilaaha ila allah wax markaa yacni sanada oo xoog leh oo loo hayo wax ka sugnaanayaan ma jiro hadday tahay in laysku jaabajaabeeyo laysku geeyo iyo hadday tahay gaarnimada inay wax u tarayaan waxaa ka mida waxa weeye imaam axmed ibnu xambal baa markaa ka mid a oo isaguna marka waxa weeye yidhi yacni markaa sanad qawiya oo saas markaa sheegaya ama markaa xadiis yani sugnaanayo sidaas kumaanu maqal maa samicnaa bi haada buuli bimacnaa waxa weya inaan waxba ka sugnayn buu tilmaamaya daara qudni baa ka mid oo waxau yihi waxba kama sugnaanayaan wax ka yani markaa ka sugnaanaya oo bimacnaa xasan ama saxiix ka noqonaya ma jiro ee dacfigeedu waa wada daran yahay bayhaqi ayaa ka mid a oo isaguna saa si laeg ayuu markaa tilmaamay xaafid ibnu xajar baa isaguna saa tilmaamay waxaa markaa kale oo yani ugu roon xadiis markaa laga soo wariyey abu hurayra oo marka waxa weye makxuul uu ka warinayo abu hurayra oo uu markaa yani isaguna tilmaamaya in lagu daba tukado ciddii laa ilaaha ila allahu tidhaahda yani isaga kaasaa ugu roon kaasna waxaa ku sugan inqiaac baa ku sugan oo makxuul waxba kama maqal abu hurayre waxba kama maqal intaa waxaa dheer culamada qaarkood inay yidhahdeen nakaara ku sugan waa munkar yani xadiisku inay saas yidhahdeen baa markaa yani jirta sida marka abu axmed alxaakim yani markaa sidaas oo kale inuu yidhi laba xaakim baa jira mid waxaa la yidhaha abu cabdillaahi alxaakim waa saaxibu lmustadraj waxaa kaloo jira nin kaleo muxadisa oo la yidhahdo abu axmed alxaakim marka waxa weeye yani abu axmed alxaakimna waxauu yidhi xadiiskani waa munkar xadiiska abu hurayra ayuu sheegaya xadiiska abu hurayra ayuu sheegaya calaa kulli xaal culamada daciifisay hadday tahay zaylaci hadday tahay ibnu kasiir hadday tahay ibnu mulaqin hadday tahay marka abu xaatim hadday tahay ibnu jawzi hadday tahay saaxibu tanqiix hadday tahay albani adigu culamo fara badan baa daciifsay waxba kama sugna salluu khalfa man qaala laa ilaha ila allah waa daciifun jidda markaynu haddaba garannay inaan waxba ka asixin xadiidkaas oo dacfigiisu daran yahay aan u nimaadno mas'alada xukumka mas'aladu muxuu noqonayaa dadka waxa weeye maxaa lagu daba tukanayaa oo salaada lagu xidhanayaa maxaanse lagu xidhanaya ugu horayn waa la garanayaa ruuxii markaa cadli ah ee bimacnaa muslim ah ee cadli ah ee lagu kalsoon yahay ee bimacnaa wanaagsan in salaadda in lagu xidhaa mashruuc inay tahay isaga markaa la garay oo mawdicu khilaaf maahay halkaa inoo dhig ruuxii markaa gaal ahaa ee milladda ka baxay oo gaalnimadiisa la ogsoon yahayna isagana inaan salaad lagu xidhanayn isagana la garay oo khilaaf kuma sugna isagana halkaa inoo dhig waxaa timi dadka fasaqada ah ee faasiqiinta ah ee macaasida yani iska yani dabaalanaya iyo dadka markaa mubtadicada ah ee ahlulbidaca ah yacni markaa kuwaas ayaa yimi kuwaasi waxa weeye culammadu markaa waa ka hadleen xoogaa khilaaf yarina markaa waa ku sugnaa waagii hore oo ay markaa culammadu nawcan maa isku khilaafeen ayaa markaysa wax markaa jirta marka ahlubidaca hal suuraa ka soo bixi karta suuradaasi waxaa weeye ninka bidcadiisu ay mukafirato wax gaalaysiinayso xujadiina aynay ku qumin oo ku caddaanin oo xujadii lagu oogin oo waxa weeye kii markiiba la gaalaysiinayay aan ahayn kaas ma lagu daba xidhanayaa mise laguma xidhanayo suuradaasi waa ka soo baxaysaa gaar baynu iyada u qaadaynaa marka inta kale haddii la eego waxay markaa culammadu yidhaahdeen marka hore markaa in ruuxa faasiqa ah ama mubtadica ah in markaa imaam laga dhigo yacni markaa ma aha ee ruux wanaagsan waa in dadka imaam looga dhigo ruux wanaagsan oo saalixa waa in dadka imaam looga dhigo sidaas iyadaabay markaa yidhaahdeen laakiin haddii waxa weeye imaam uu noqdo amaba markaysagaa laga bedeli kari waayo iyo wax la mid ah xidhashada lagu xidhanayo waa la kala qaadaya waa mida waxa weeye in markaa laga fiican yahay in lagu daba tukado oo haddii la helayo ruux markaa waxa weye wanaagsan oo saalixa iyo ruux bidcadii ka madran in iyaga lagu xidhaa inay markaa oo salaaddii markaa iyaga lagu daba tukadaa inay ka fiican tahay ruuxan mubtadica ama ruuxan faasiqa ah in lagu xidho inay ka fiican tahay taana waa laysla ogol yahay oo afdal ay tahay ruuxa sunniga ah ama cadliga eh lagu kalsoon yahay salaadda in lagu daba tukadaa taana culammadu waa isla qirsan yihiin taana waa isla qirsan yihiin bale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye qofku uu heli karayo yacni waxa weeye imaam sunni ah oo cadli ah inuu ruuxa mubtadica ama faasiqa ah ku xidhaa yacni maba bannaanay culamada qaarkoodna yidhaahdeen a'immada qaar sidaas iyada abay yidhaahdeen oo markaas sidaas ayay markaa yidhahdeen waxay ka reebayaa un maslaxa raajixi hadday ku sugan tahay maslaxa raajixi oo miisaan badani hadday ku sugan tahay dabatukadka lagu daba tukanayo maslaxada raajixi waxa weeye waa sida inuu doonayo bidcada inuu ka soo saaro waa sida inuu doonayo fisqiga iyo xumaanta inuu ka soo qabto oo uu doonayo inuu markaa soo dhoweeyo oo markaysa waxan uu soo jiido arrinkaas intuu camaliyadaas uu ninka ama kaga quusanayo ama markaysa waxan markaa uu ku soo qabanayo tan noocaas waxay yidhahdeen waa maslaxo bannaynaysa in lagu markaa yacni markaa xidho oo xaaladaas markaysa waxan markaa mashruuc ay noqonayso waxaa kaloo ka mid a ninku inuu xaakim yahay oo waxa weeye uu sharkiisa iyo dhibaatadiisa marka uu ka baqayo oo hadduu ku daba tukan waayo uu isleeyahay waa ku dhibaataynaya taasina waxa weeye waagii hore ee adigu jiri jirtay laakiin markaysaga hadda markaysaga mas'alo yani hadda jirta ma aha marka haddaba aynu aragno suwarkaasna aynu sidaas u sheegnay ruuxa faasiqa ah xidhashada markaa lagu xidho salaadii waxay markaa taagan tahay inay bannaan tahay oo salaaddii markaysa waxaan markaa waxa weye qaacidaa jirta culammadu yidhaha man saxat salaatuhu saxat imaamatuhu kay salaadiisu isaga u asaxdo inuu imaam noqdaana waa asaxaysaa ama man saxat salaatuhu linafsihi saxa ligayriha an ya'tama bihi kay markaa asaxdo salaadiisu isaga u asaxdee u guddo inay cid kale ku xidhatana waa asaxaysaa sidaas yada ah ayay markaa culammadu qaacid ahaan yidhahdaan oo midda kale axaadiis soo aroortaa jirta oo tilmaamaysa umarada markaa faasiqada ah oo kale aan milada ka bixine gaaloobin ha yeeshee faasiqiinta ah oo nebigu sala allahu alayh wasalam amray in lagu daba tukado oo waxa weeye uu xataa ka hadlay salaadda hadday wakhtigeeda ka saarayaan oo uu dabeedna nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam salli salaata liwaqtiha salaadda wakhtigeeda tuko adigu wakhtiga salaadda ha ka saarin yacni markaa iyagana la tuko markay ha dhow tukadaan yani naafilo ayay kuu noqonaysaa iyo sunna ayay kuu noqonaysaa xadiiskaasina waa xadiis saxiixa yani markaa weeyaan marka xadiiskaasina wuxuu daliil u yahay yani amiirkii faasiqa ahaa ee aan gaaloobin in lagu daba tukan karo ayuu xadiiskaasina daliil u yahay daliil ayuu u yahay wakadalika xadiisku nebigu sala allahu alayh wasalam yuri yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wacalayhim yacni way idin tujinayaan salaadda waxa uu ka hadlayay umarada markaysaa markaa fasaqada ah ayuu ka hadlayey yacni way idin tujinayaan salaadda hadday asiibaan oo salaaddii si wanaagsan ula yimaadaan labadiinu ajarkii waa helaysaan idinkii iyaguba haddii laakiin ay markaa gefaan waxa weeye idinku ajarkiinni waa leedihiin yagana markaa dumadooda waxa saaran xumaanti iyo khati ay la yimaadeen ayaa markaa iyagana saaran oo midda kale saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam umaro badan oo markaa yacni fasaqa ah bay ku daba tukadeen ama dad faasiqiina waxaa ka mid a xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waxa u ahaa markaysa waxaa nin markaa faasiq ah ayuu ahaa oo dhiigga iyo markaysa waxaa dhiigga markaa muslimiinta iyo aad iyo aad ugu dhiiran oo aad iyo aad markaysaga u gacan dhiiran oo cidduu doono iska laayo oo ayuu markaa ahaa waa ninkuu yidhi cumar bnu cabdilcaziiz low takhaabasat ilumam faja'at kullu ummatin bikhabiisiha waji'naahum bilxajaaji lagalabnaahum haddii ummaduhu ay isu xumaan dhigan lahaayeen oo ummadu waliba ka ugu xun ay keeni lahayd oo annaguna aanu keeni lahayn buu ihi xajaaj annagaa ka qaalib noqon lahaynoo xumaanta annagaa ka qaadi lahayn markaysa waxaan markaa lambarwanka annagaa ka qaadi lahayn bimacnaa wuxuu tilmaamayaa xajaaj kollay wax la xumaanay ma jiraan buu markaa tilmaamaya sidaas iyada ah ayuu cumar bnu cabdilcasiis tilmaamaya waxa markaa hishaam ibnu xasaan marka waxa uu yidhi yacnii cidda marka uu dilay xajaaj ibnu yuusuf oo uu kaabad ku dilay bimacnaa goob intuu ku dilay iyo dagaal iska dhaaf inta uu kaabad ku dilay boqol iyo labaatan kun buu dilay buuri boqol iyo labaatan kun ayuu kaabad ku dilay buuri marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad dhiigga markaysaga ugu dhiiran oo waxa weeye marka fisqigiisu aad iyo aad u badan yahay maqaalaad shaniicana waa laga soo naqliyaa oo waxa weeye markaysaa markaa yacni xunxunna waa laga soo raraa oo marka maqaalaad kufriyana waa laga sheegay marmar inay ka dhacday taasna waa laga soo naqliyey waana arrinka keensaday inay waxa weeye taabiciinta qaarkood inay gaalaysiiyaan sida saciid ibnu jubayriyo oo arrinka markaa keensaday inay markaa gaalaysiiyaan ninka noocaasay waxa weeye saxaabadii iyo taabiciintii ku daba xidhan jireen oo salaaddii ay la tukan jireen cabdillaahi ibnu cumar yacni markaa iyo waxa weeye saxaabadii kaleba waa ku xidhan jireen markaa salaada salaadda waa ku xidhan jireen waxa weeye yacni saxaabadii hadyigoodii waxay ahayd inayna ka goosan cabdullaahi ibnu mascuud waxa uu ku daba tukaday ninka lahaa weliid ibnu cuqbat ibnu abi mucayd ninkaas ayuu markaa ku daba tukaday ninkaasna waxa uu ahaa markaa shiriibun lilkhamri khamriga aad iyo aad u cabba ayuu markaa ninkaasina ahaa marka sidaas aawadeed yani khamrigii buu soo cabay marka uu khamrigii soo cabay ayuu dabeedna salaad markaa tujiyey subax cabdullahi ibn mascuudna waa ku daba tukanaya iyo dad fara badan oo kale markaasaa waxa weeye salaaddii subax buu afar ragcadood waa sakhraansan yahay afar ragcadood buu tujiyey afar ragcadood markuu marinayay buu hi aziidukum war ma idiin kordhiyaa siyaado ma idinku sii dara marka waxa weeye waxyaalaha noocaasa ayaa dhacay wakadalika mukhtaar ibn abi cubayd ninka la yidhaahdo oo isaguna markaysa waxaa markaa muttahaman bililxaadi yani markaa mulxidnimo yani markaa waxa weye ku tuhmaysnaa walla markaysaga markii dambe nebinimoa buu sheegtay oo dee xumaantiisi waaba caddaatay laakiin xumaantiisu marka horeba waxa weeye tuhmadiisu markaysaga waa muuqatay ninka noocaas ah qudhiisa markaa waa ku daba tukadeen yani markaa saxaabadu markaa sidaas aawadeed dad badan oo fasaqa ah inay ku daba tukadeen saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam oo hadyigii salafku inayna ka goosan inay tahay yani markaa ayaa markaa badan markii waxa weeye dadkii ahlu fitna ahaa cusmaan ibnu cafaan ay isweerka ka qabteen oo ay yidhahdeen xukunka deg haddii kale waa ku dilaynaa mid yadii ka mida baa markaysaa waxaan markaa masaajidkii u galay markaysa waxaan markaa yani mixraabka oo bimacnaa waxa weeye doonay dadka inuu tujiyo dabeed markaysagaa laba taabici baa markaa u yimi cusmaan ibnu cafaan dabeedna waxay yidhahdeen xaaladaas ku sugantay waa aragnaa iyo in markaa hadda lagu haysto waa loo sii daayey iswar lagaa hayo waa aragnaa dadkiina waxaa tujinaya imaamu fitna yani nin marka waxa fitno yani nin waxa weeye hogaamiye ka ah ayaa dadkii tujinaya maxaanu yaalaabay markaa ku yidhahdeen wuxuu ugu jawaabay marka cusmaan ibnu cafaan asalaatu axsanu maa yafcaluhu nnaas salaadu waxay dadku sameeyaan waa waxa ugu wanaagsan marka sidaas aawadeed yani waxa weeye haddii ay yani wanaag la yimaadaan wanaagooda la kaalay hadday xumaato la yimaadaanna xumaatadooda ka dheerow yani bukhaari baa saxiixiisa markiisa wax markaa yani asarkaana ku tacliiqinaya oo mucallaq ahaan markiisa waxaan markaa ugu soo warinaya marka waxa weeye calaa kulli xaal taasna markaad aragto hadigii saxaabaduna inuu cayn ka ahaa oo aynay markaa salaada ka goosanin waxaa imanaysa qaacida markaysa marka ayaa imanaysa yani marka oo ah markaa istisxaab qaacidada la yidhaahdo oo ah markaysa marka albara alasliya in markaa la cuskado baraa'ada asalka loo nisbeeyey in markaa la cuskado oo waxa weeye daliil mancinaya mar haddaan lahaynin inay bannaan tahay bay markaa kutusinaysaa intaa marka laysu geeyo culammada ahlusunna waljamaaca waxa ay qaateen in salaada in lagu daba tukadaa dadka fasaqada inay markaa bannaan tahay ha ka fiicnaato ha ka fadli badnaato dadka sunniyiinta ah ee cuduusha ah ee lagu kalsoon yahay in lagu daba tukadaa inay fadli badan tahay waa mas'alo iyadu muran kuma sugna ha yeeshee kuwa kalena in lagu daba tukadae fasaqada ah fisqigoodu ha noqdo fisqi bidcaah ama fisqi macaasiye inay bannaan tahay oo asaxayso ayay markaa ku tusinaysaa marka waxa weeye taas yada ah ahlusunna waljamaca saasay qaateen sidaas aawadeed bay caqaa'idooda yani markaa ku dawiineen oo ay ku qoreen sidaas aawadeed kutubta ictiqaadka si fara badan waxa ugu taalla wa nara asalaata khalfa kulli barin wa faajirin sida cibaarada taxaawiyadu wa tahay wa nara asalaata khalfa kulli barin wa faajirin salaada waxaanu markaa yani u qabnaa oo aan u ictiqaadsannahay aan u aragnaa in waxa weeye ku kasta lagu daba tukanayo bimacnaa waxa weeye oo aan millada ka bixin oo gaaloobin ha ahaado faasiq ama ha ahaado saalix kuu doonaba ha noqdee in lagu daba tukanayo yacni sidaas yada ah ayaanu qabnaa oo marka waxa weeye aanu ictiqaadsannahay marka sidaas yada abay marka u noqotay mas'alo caqaa'idda ay ku dawinaan oo marka aad iyo aad markaysa waxaan marka u muhima yani marka ay noqotay waayo shicaar waxay u noqotay ahlulbidaca inay ka goostaan dadka fasaqada oo aynay salaada ku daba tukan balle waxay culammadu yidhaahdeen ruuxa wakhtiga aanu helaynin imaam xumaantaa ka maran markaanu helaynin uu ku daba tukado waa sida waxaagu joogaa dee magaalo yaroo dee markaysaga hal masaajid bay leeya masaajidkiina waxa haysta markaa mid mubtadica ayaa haysta a tuulo yar baagu joogaa marka waxa weeye xaaladda noocaasa labay u joogtaa inuu salaadii jamaacadii ka tago iyo inuu ku daba tukado marka waxay culammadu yidhaahdeen jimcayaasha iyo jamaacada yacni marka waxa weye mubtadic ama faasiq baa tujinaya ruuxa uga tagaa ee ugu daba tukan waayaa isaga laftiisa mubtadic ay culammadu yidhahdeen oo xaaladda aanu helaynin cid xumaanta iyo bidcada iyo fisqiga ka maran oo ku daba tukado markaanu helaynin waajib waxa ku ah inuu la tukado ayaa waajib ku ah inuu la tukado ayaa waajib ku ah oo waxa weeye culammadu sidaas iyadaa bay markaa yidhaahdeen sidaas aawadeed bay markaa bidco ay ku xukumi jireen cidda tidhaahda markaa kuma daba tukanayno ee xaaladda noocaasa yacni iyagaan helaynin jamaaco kale ay oogayaan ama cid kale ay ku daba tukanayaan oo xumaanta ka maran aynay helaynin cidda uga tagtaa waxay yidhaahdeen ciddaasi waxa weeye waa bidci ama waa ahlubidac ayay markaa yidhaahdeen masalada ku saabsan xaaladda marka uu bidcadiisu ay tahay mukafiro tahay ha yeeshee xujadii aynay ku oogmin oo weli marka in la gaalaysiiya aynay suuroobin suurada noocaasa ma lagu daba xidhanayo mise laguma daba xidhanayo yacni ahlucilmigu yacni taas waxa weeye waxa markaa qaarkood culammada ka mida waa weyn akaabirta ah qaar ka midi waxay yidhaahdeen maya laguma daba xidhanayo mar hadduu markaa la imanayo shay markaysa waxan markaa kufri ah uu la imanayo yacni waxa weeye yani waa in laga dheeraado aan marnaba lagu daba xidhan sidaas yada abaa marka ahlucilmiga qaarkood ay itlaaqeen sida waxa weeye ibnu baaz iyo markaysaga culamo kale oo la mida ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen mar haddii waxa weeye aan xujadii ku qumin oo aan la gaalaysiinaynin waa lagu daba xidhanayaa waana sida markaa sheekhulalbani isagu marka u fatwooday yani marka weeyaan ou yidhi waxa weeye ilaa inta xujadu markaa lagu oogayo waa la yskaga xidhanayaa sidaas yada ah ayuu marka u yidhi waxaana taas markaysa waxaan markaa u ah yani shaahid haddii la eego camalkii hore ee selafka a'immadii imaam axmed ibnu xambal iyo waxa marka ay sameeyeen umaradii markay la yimaadeen shay ictiqaada oo kufri ah oo ay yidhaahdeen alqur'aanu makhluuq arrinkaas ay dooneen dadka inay ku laazimiyaan oo ku khasbaan yani sidaas markay dooneen yani waxa weeye imaam axmed ibnu xambal iyo waxa weeye a'immadii kale wakhtigaas joogtay umarada waa iskaga daba tukan jirtay yani waxa weeye maadaama yani arrinkan xujadu waxay ku qunto oo ku caddaatay aynay ahayn nimankanna markaysa waxaa niman taqliid iyo jahli iyo waxaan uga dhaceen ay tahay culamaa u suuna ay qaldeen arrinkanna xujadii markaysaga waxay u caddaatay oo ku quntay aynay ahayn yacni waxa weeye way iskaga daba tukan jireen sidaas aawadeed ayaa laga soo wariyey imaam axmed ibnu xambal inuu ku daba tukaday ayaa markaa laga soo wariyey marka taasi waxay ku tusinaysaa waxa weeye inta markaa xujadu aynay u caddaanin ee aan markaa xujadu si fiican aynay ugu qumin in markaa lagu daba tukanayo yacni marka ayay ku tusinaysaa ayna noqon karto waxaasi wax loogu cudurdaari karo wax loogu cudurdaari karo oo uu ka jaahil noqon karo isagoo kale ay markaa tahay yani xujaduna aynay ku qumin in la yskaga daba tukanayo ayay markaa taasna yani ku tilmaamaysaa oo waxa weeye qowlka markaa albani ayaa markaa hadyigaa hore ee markaa a'immadaasi yani markaa ay ayidaysa masale kaloo baabkan ku tacalluqdaa jirta masaladaasi waxa weeye asalaatu khalfa almastuur masaladaasi waxa weeyaan ruuxii aanad xaalkiisa ogeyn ma faasiq baa ma cadliba ma mubtadicba ma sunniba kama warhaysid inaad ku daba tukato iyada ka warran mar haddaynu tilmaannay faasiqiiba in lagu daba tukanayaa inay bannaantay ahlu sunnana sidaa qabaan waxa weeye ruuxa mastuurul xaalka la yidhaahdee xaalkiisa marka aan la ogayn ee xaalkiisu asturan yahay ee inuu faasiq yahay iyo inuu mubtadic yahay iyo inuu markaa ka madran yahay midnaba aanad ka warhaynin in lagu daba tukanayaa waxa weeye waa markaa yacni mid markaa qaciya weeye mid qaciya weeyaan mana aha markaa qofka ma saara imaamka tujinaya inuu markaa baadhbaadho oo uu yidhahdo muxuu ictiqaadsan yahay muxuu waxaan ka qabaa muxuu markaysaga camalkiisu muxuu yahay inuu waxaa ogaadaana markaysagaa shardi ma aha inuu waxaa ogaadaana yacni markaa shardi yacni ma aha culammadana wax waajibiyey markaysagaa ma jiraan saas aawadeed ayaa waxa weeye a'immadu ay isku waafaqeen sida ibnu taymiyaba soo naqlinayo waxay isku waafaqeen ruuxa mastuurul xaalka ah ee aan xaalkiisa la ogayn iyo waxa uu ictiqaadsan yahay salaada in lagu daba tukadaa inay bannaan tahay imaamkana inaynay shardi ahayn inaad ogaato ictiqaadkiisa iyo waxa uu qabo inaad ogaataa oo aad baadhbaadhaa inaynay shardi ahayn yacni markaa sidaas yada ah bay a'immadu isku waafaqsan yihiin bal ee waxa uu gaadhsiiyey ibnu taymiye ruuxa markaas mastuurul xaalkaa salaada kama goosto ruux mubtadica mooyaane ruux kale ruuxa salaada ka goosta yidhahda ruuxa ictiqaadkiisa aan ogeyn oo saasaan ugu xidhan waaye ruuxaas isagaaba mubtadica isaga laftiisa ayaaba mubtadica caynkaasuu yidhi masalada noocaas waxa weye waa mas'ala ballaaran oo waxa weeye aad iyo aad markaysa markaa u ballaaran yacni markaa weeyaan waxaana markaa jira dad waxa weeye waayadan dambe xoogaa yaro batay oo soo faafay adigu markaysa waxa markaa oo kuwa markaa yacni dadku ay kula qabaan yacni markaa asxaabulhijra waatakfiir la yidhaahdo ee aan dadka markaysa waxa markaa la tukanaynin masaajidana odhanaya waa macaabid uljaahiliya yacni kuwaasoo markaysa waxa markaa adigu waayadan dambe marka aad mooddo inay nowcan maa soo badanayaan waxay markaysa waxaan markaa tahay iyadoo inxiraafyadoodu ay badan yihiin iyo waxa marka ay ku yacni markaa khaldan yihiin ay fara badan tahay haddana waxaa ka mid a inay marka waxa weeye dadkii markay gaalaysiiyeen oo bimacnaa ay yidhahdeen waa daaru kufrin dabaad markaa daaru kufrina ay markaa yidhaahdeen ruuxaannu islaamnimadiisa ognahay mooyaane ruux kale islaamnimo u xukumi mayno yacni ee dadku waxaan u qaybinaynaa waxaanu ka tawaqufayno iska taagayno islaamnimo inaan u xukunno iyo wax markaysa waxaan markaa aanu gaalaysiinayno sidaas iyadaa marka ay yidhaahdeen wixii aanu ku ogaanno inay muslim yihiin aanu ogaanno waxa marka waa wixii ictiqaadkooda waafaqsan bay muslim u yaqaaniine waxa marka ay odhanayaan waxa weeye kaas isaga muslim baanu markaa ka qabnaa waana lagu daba tukanaya laakiin wax alla wixii kale in lagu daba tukada ma aha bay markaa odhanayaan mana bannaana yacni mana bannaana in lagu daba tukadaa ruuxaanad ictiqaadkiisa garanaynin yacni inaad ku daba tukataa ma bannaana ummaddiina si caama bay u gaalaysiiyeen kuwaasna calaa kulli xaal sharkoodii yacni waxa weye waayadan dambe waxaad mooddaa inuu soo faafayo oo dhulal badani markaysaga aynay joogi jirin yani markaysaga nawcan maa ay markaa imanayaan yani markaa oo waxa weeye ay ka mid tahay magaalada aynu joogno iyo waxa weeye waqooyigaba markaysaga markaa ay yani soo galgaleen oo ay markaa waxa weeye iyagoo marka oromo iyo soomaali labadaba markaa leh oromo iyo soomaali iyadoo markaa labada qayboodba ay markaa waxa weeye leeyihiin marka nimanka noocaasa ee waxa weeye masaajidda ka dheeraanaya ee dadku waxay gowracaan aan cunaynin ee salaadda aan ku daba tukanaynin ee takfiirka caamkaa la imanaya waxay yihiin markaysaa markaa ariiqoodu waa ariiqu lkhawaarij sida markaysaa markaa waxa weeye macruufka ahlucilmiguna ay sheegeen waxa weeye khawaarijta ariiqoodii ayay markaa hayaan wax mutamasakin halkan markaa uguma jiro ee waxa weeye aqwaasha ahlucilmigu ay mas'aladan ka yidhaahdeen xujo iyaga ku tahay xujo ayay iyaga ku tahay ibnu taymiya waxa uu tilmaamayaa waxa weeye cidda waxa weeye salaada ruuxa mastuurkaan ictiqaadkiisa la ogayn salaadiisa cidda ka tagta inay ku daba tukato ruuxaasi isagu waa mubtadic a'immaduna waxay isku waafaqeen in lagu daba tukada inay bannaan tahay mastuurulxaalka sidaas iyada ah ayay markaa isku waafaqeen way jirtaa buu ibnu taymiya odhanayaa culammada qaarkoodu marka fasaadka iyo xumaantu bato istixbaabay ruuxa markaysaa markaa lagu daba tukanayo in la og yahay oo la garanayo laakiin iyaguna mustaxab keliya bay taagan yihiin iyo in looga tagana ma qabaan haddii qofku markaa meel kale iyo yacni imaam kale uu ku daba tukado jimcayaasha iyo jamaacooyinka uu ku daba tukado haddii aanu haysanin inuu markaa looga tago oo markaa la yidhahdo waanan garanaya ictiqaadkiisa taas iyadaana yacni ma qabaan jimcayaal iyo jamaaca toonna dadka lama tukadaan jimce iyo jamaaca toonna dadka lama tukadaan dabaa'ixdooda iyo waxay gowracaanna yacni markaa ma cunaan dabaa'ixdooda iyo waxay markaa gowracaanna ma cunaan masaa'il fara badan oo xataa kufri aan ahayn oo dadka ay ku gaalaysiinayaanna waa jiraan waata kale waxyaalaha ka qaldan waxaa ka mid ah in waxa weeye yani itlaaqa iyo tacyiinka masaa'ishaasi inay iskaga qaldan tahay baa markaysagaa ka mid a waxaa kaloo ka mid ah masaa'il aan kufri akbara ahayn inay kufri akbara ka dhigayaan waxaa kaloo ka mid a masaa'il tafsiil ku sugan yahay inay itlaaqeeda ku marayaan waxaa kaloo ka mid ah yani waxyaalihii markaysa waxaan markaa culammadu ay odhan jireen laysa kullu maa waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi umuuraha noocaas oo kale ah inaynay qabin waxaa kaloo markaysagaa ka mid a waxa weeye jahliga inay markaa odhanayaan aakhiruu qofka ka badbaadinaya markaa cadaabka hadduu jaahil ahaa laakiin adduunyada xukumka kufri iyo wax la mida kama badbaadinayo dadkii asalkoodu islaamnimada ahayd waxyaalaha noocaasoo dhamme waxyaalay ku qaldan yihiin ayay markaa ka mid tahay marka calaa kulli xaal waa niman markaysaga xollunsan weeye nacuudu billahi min sharihim afar boqol iyo sideed iyo labaatan o can caliyin radia allahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam ida ataa axadukum asalaata walimaamu calaa xaalin hadduu axadkiin uu yimaado asalaata salaada walimaamu calaa xaalin iyadoo imaamku xaalad uu ku sugan yahay falyasnac ha sameeyo kamaa yasnacu alimaam sida uu imaamku samaynayo oo kale isaguna ha sameeyo rawahu tirmidiyu biisnaadin daciif tirmidi baa soo wariyey waxaanuu ku soo wariyey sanad daciif ah ayuu ku soo wariyey sanadkaas waxa weeye culammada qaarkood yani markaa ayaa daciifisay sida ibnu xajar ba halkan ugu daciifiyey talkhiiskana uu ugu daciifiyey talkhiiskana waxa uu yihi dacfi iyo inqiaac baa ku sugan dacfi iyo inqiaac ayaa ku jira dacfiga waxa uu tilmaamaya xajaaj ibnu arda oo daciifa ayaa ku jira inqiaacna markaysaga waa ku jira inqiaacna yani waa ku jiraayo sanadku markaysaga muttasil ma aha culamada kale daciifisay waxaa ka mida tirmidi oo marka waxa weeye isaguna yidhi hariibun xadiisun hariib hadduu markaa tirmidi xadiisun hariib yidhaahdo aanu xasan iyo saxiix iyo waxba ku darin wuxuu uga jeedaa waa daciif waa isilaax isaga u gaara waa isilaax isaga u gaara weeye culamada kale daciifisay waxaa ka mida ibnu mulaqin oo khulaasada ku daciifiyey nawawi oo khulaasada ku daciifiyey ibnu xajar waynu sheegnay culamada qaarkoodna markaysaga markaa waa quweeyeen waxaa ka mida culamada markaysaga quweysay axmed maxamed shaakir oo saxiixiyey yani markaa shaahid kale intuu u keenay buu saxiixiyey albanina shawaahiddiisa ayuu ku saxiixiyey shawaahidda uu leeyahay xadiiskanna waxaa ka mid a mucaad ibnu jabal ayaa waxaa dhacday in waxa weeye waagii hore waxaa jiri jirtay salaadda in lagu hadlaa waa iska bannaanay oo ruuxu iyadoo salaadda lagu jira ayuu iman jiro markaasuu odhan jiray imisaa tukateen markaasaa ka kuxigaa odhan jiray labaa tagtay ama ragcad baa tagtay yani saasoo kale loogu sheegay salaadna halkii uu kasii wadanaya yani sidaas ayaa waagii hore bannaanayd markii dambe waa la nasakhay yani marka waxa weeye waquumuu lilahi qaanitiin baa ilaah yidhi oo waxa weeye in salaaddii la aamuso ayaa la waajibiyey in la aamuso aan markaa dad lala hadlin ayaa markaa la waajibiyeyoo kalaamkii dadka lala hadlayey waa la mamnuucay sidaas aawadeed waxaa la samayn jiray marka uu ruuxu yimaado oo salaadiyo lagu jiro uu yimaado oo qaybi ay dhaaftay oo weydiiyo uu yidhahdo imisaa la tukado oo loo sheego intii la tukaduu horta la iman jiray markuu imaamka soo gaadho halkaa uu imaamka ka soo gaadhuu kala wadi jiray inta kale gaarkiisu usoo wadanaya ma soo gaadhay imaamkii markuu soo gaadho waa la wadi jiray intaa horena gaar buu u toocsanaya marka uu imaamka soo gaadho halkaa uu ku soo gaadhay intaa ka dambaysa imaam buu u yahay dabeedna hadhowna waa la salaamadnaqsanaya sidaas baa la samayn jiray mucaad ibnu jabal baa haddaba waxauu yidhi waar maya anigu xaaladda uu imaamku ku sugan yahay ayuun baan la samaynaya sidaas aawoodee nebigu sala allahu alay wasalam hadduu yimaado isagoo sujuudsan waa la sujuudi jiray dabeedna halkaas buu kala wadi jiray hadhowna marka dambe wuxuu u kici jiray intii ka tagtay buu u kici jiray sidaasuu marka ijtihaad ahaan uu mucaad ibnu jabal sameeyey nebiguna sala allahu alay wasalam waa ogaaday inuu sidaas sameeyey yani waxa uu yidhi yani mucaad ibnu jabal laa araahu calaa xaalin ilaa kuntu calayha xaal uu imaamku ku sugan yahay kuma ogaanayo haddaan ku ogaadana xaalkaa uu ku sugan yahay baan anna samaynaya oo la imanaya markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi ina mucaadan qad salla lakum sunnatan mucaad ibnu jabal shay markaa sunno ah ayuu idiin sunneeyey ee fafcaluu sameeya sidaa mucaad markiisa wax markaa idiin sameeyey markaasaa nebigu amray sala allahu alayh wasalam markaas ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam u amray xadiiskaasina calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa adigu markaysaga waxaa lagu naqdiyaa ibnu abi layla ayaa waxa uu ka warinayaa yani mucaad buu ka warinaya mucaadna waxba kama maqal baa layidhi laakiin dariiqyo kale ayuu leeyahay oo odhanaya xadaana asxaabuna asxaabtayadii waxay nooga warrameen marka asxaabtayadina waxay aqbali kartaaba le saaxiibadiisi inay tahay oo taabiciin ah iyo in waxa weeye saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaar ka mida inuu ujeedo laakiin riwaayaad kaleo ibnu abi shaybiya ee keyrkii ay soo wariyeen baa fasirtay oo xadaanaa asxaabu muxammadin sala allahu aleyh wasalam uu odhanayo marka sidaas aawadeed sanadkaasi waxa uu yahay sanad markaa saxiixa ayuu marka uu yahay oo sanad saxiixa ayaa markaa loo hayaa yacni markaa xadiiskaas ayaa markaa loo hayaa sidaas aawadeed shawaahidda uu leeyahay daraaddeed ayuu xadiiskani waxa uu yahay saxiixun ligayrihi yacni marka waxa weeye yacni saxiixun ligayrihi shawaahidda uu leeyahay daraaddeed ayuu saxiix ku noqday sanadkiisuba daciif ha noqdee masalada uu inoo tilmaamayaana waxay tahay markaad salaadda soo gasho yacni masaajidka aad soo gasho salaaddii haddii lagu jiro xaaladda uu imaamku samaynayo oo kale inaad samayso oo aad salaaddii ku xidhato oo aanad markaa waxa weeye waxa uu samaynayo uun aad markaa la samayso taasina waxay caam ku tahay xaalad kasta uu ku sugan yahay inaad ku xidhan karto sidaas aawadeed dadka qaarkood oo caamada ka midii waxay moodaan imaamku markuu taagan yahay ama marku waxa weeye oo qiyaamka qiraa'ada u taagan yahay akhrinta uu akhrinayo ama rukuucsan yahay ama uu markaa u fadhiyo ataxiyaadka saddexdaa xaaladood in lagu xidhanayo sidaas aawadeed waxaad arkaysaa dad waxa weeye yacni rukuucdii markii laga toosay soo galay oo iska taagan ilaa inta ama uu imaamku fadhiisanayo ama ilaa inta uu istaagayo taasina waa khata waxa weeye fadli baa markaa kuu seegay meesha sunnihiina waa khilaafsan tahay sidaa uu nebigu yidhi markaa waxawaye ina mucaadan qad sanna lakum sunnatan fafcaluu taa uu yidhi mucaad baa sidaa idiin sunneeyeye yacni markaas sameeya uu nebigu yidhi oo amarkaa uu nebigu ina amray daraaddeed bay ku noqotay sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam ay sidaas yadaa ku noqotay marka waxa weeye sunnihii nebigana sidaas yadaa bay u khilaafsan tahay waa midda labaad ee fadlina waa kugu seegayaa oo waxa weeye yacni sujuuddan iyo kasoo tooskeeda iyo sujuudaha iyo ictidaalka adad intaaba markaa fadli baad ka helaysaa ajar baana kaaga soconaya sidaas aawadeed inaad markaa taagnaato aad sugto ilaa inta imaamku ama kacayo ama fadhiisanayo yacni waxa weeye ta noocaasi sidaas yada ah ayaynay markaa sax u ahayn oo ay halad markaa u tahay waxa weeye xaaladdaad imaamka ugu timaadaba waa inaad markaa ku xidhataa ama marka waxa weeye ragcad aad tirsanaysay oo rukuucoo kale aad ka soo gaadhaysay rukuucadaad ka soo gaadho ragcad tirsanayso iyo haddaanad ragcad tirsanaynin o aanad rukuuc ka soo gaadhin yacni farqi ma kalala mar walba waad ku xidhanaysaa imaamkiina waa mutaabacaynaysaa oo waad ku raacaysaa ha yeeshee haddaanad rukuucda soo gaadhin ragcadda tirsan maysid fadli ziyaada aun bay kuu tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruk